إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ayuha alxaadiruun alakaarim sida aynu wada ogsoonnahay in la soconno amba aynu caawa halkan iskugu nimi inaynu dhegaysanno amba aynu ka faa'iidaysanno majliskii saddexaad ee ka mid ahaa majaalistii ruduudda ee la magac baxday amba aynu magac darray asayf alqaadic lihadayaani alxisbiyi naaciq majilkan saddexaad ee caawa aynu u fadhino iyo kuwii hore aynu gallay sidaan in badan sheegnay aynu ku celcelinnay danta laga leeyahay amba ujeeddadeeda waxaan moodaa dad badan inaan aad u fahmin oo waxa weeye waxyaabo kale ay meesha soo geliyeen danta laga leeyahay waxa weeye waa in xaqa la caddeeyo khaladka dhacay ee lala yimina in la waadixiyo cidda qaldanna in laga digo xaqa in la caddeeyo oo la sheega oo la bayaamiyaana waxay ka mid tahay waa maqsad ka mid ah min maqaasidi shariica waa ujeeddo ka mid a ujeeddooyinka shareecadu ay leedahay in la qariyaana oo xaqaa la caddayn waayaana waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay sidaa darteed muxaadaraadka aynu waxa weeye caawa u fadhino majliskii saddexaad insha allahu tacaala sii socon doonana haddii alla yidhaahdo waxa ay jawaab u ahaayeen muxaadaraadka la galay ee la bilaabay ee ilaa iyo haddana waxa weeyaan sii socda ee lagu jiro muxaadaraadkaas wadaadka muxaadirka ee muxaadaraadkaa bilaabay imikana sii wada waxa uu ku sheegtay muxaadaradiisii hore oo uu ku andacooday inuu naqdinaayo ama uu wax ka sheegayo muxaadaraad hore oo la galay oo ahaa nadawaadkii ay galeen mashaayiikhdii iyo waxa weeyaan culimmadii wuxuu ku sheegtay muxaadaradiisa in muxaadaraadka ay dhex dhaceen oo waxa weeye uu ka soo saarayo akhdaaf fara badan oo uu yidhi afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan calaa xaddi qowlihi akhdaadaas oo kale ah akhdaa cilmiya iyo qaar manhajiya ilaa iyo hadda oo uu marayo muxaadaradii saddexaad amba tii afraad uu marayana akhdaadaas uu sheegtay waxa weeye mid ka mida oo uu caddeeyey amba uu sheegay waxa weeyaan ma jirto qawaacidda ahlucilmigu ay sheegaan cinda almunaadara ee macruufka waxaa ka mid ah in kunta muddaciyan faddaliil wa in kunta naaqilan faasixa haddii aad wax sheeganayso waa daliil baa lagaa rabaa inaad shayga aad sheeganayso daliil aad ku caddaysid haddii aad wax soo naqlinayso ood cid ka soo raraysana waa in waxa weeye aad iska hubsato shaygaasi inuu sax yahay oo wacad yahay ilaa iyo hadda waxa weeye wuxuu sheegay waxa weeye lama hayo ee waxa uu wadaanba uu daldalayaa hadal inshaa'iya oo waxa weeye uu dabadaas ku qabanayo hadalka inshaa'igan laysa bicilmin cilmina maaha xaqna laguma sugi karo baatilna laguma radiyi karo laakiin xaqa waxaa lagu sugaa biladilla baatilkana waxaa lagu radiyaa biladilla walxujaj walbaraahiin ayaa lagu radiyaa muxaadaraadkii dambe ilaa muxaadaraadkan dambe ee ahlu sunnuhu ay galeen waxa weeye caawa aynu tii saddexaad u fadhino wadaadkaa waxyaabihii lagu eedeeyey ee akhdaad ahaa ba ha noqoto akhdaa cilmiya ba ha noqoto qaal manhajiya ba ha noqoto jahaalaad lisaanaya ama ha noqoto waxyaabo kale oo la halmaala waxa weeye muxaadaraadkaana waxba kamuu odhan oo waxa weeye wuu garab maray oo taana wuu ka leexday kaa macnaheedu waxay noqonaysaa laa naqada alwal walaa ajaaba can athani kuwii horena waxa weeye ma naqdiin kuwii dambena kama jawaabin ee wuxuu bilaabay waxa weeye inuu boodhka isku kiciyo oo ciidda uu isku qaso oo waxa weeye wixii laga wada hadlaayey iyo masaa'ishii cilmiga ahaa inuu waxa weeye garab maro oo waxa weeye uu ka leexdo taasna waxaa la odhan karaa waa min silaaxi alcaajis wa dacfi alxuja waa qofka waxa weeye waa fasaalat awdiyatun biqadariha togbataagii buu rogmadaa laakiin waxa weeye waxa eed ku leh oo arrinkaa tuurta u ridanaya cidda waxa weeye soo tuurtay ee iska soo horraysiisay ee waxa weeye sihaamta ahlu sunnaah waxa weeye geedka ugu soo xidhay kuwaasaa waxa weeye ee waxyaabo badan waxa weeye tuurta u ridanaya oo waxa weeye qaadaya waxa kaloo oon baraarujin lahaa sida aynu sheegnay ee ilaa iyo hadda lagama hayo waxa weeye waxaas muxaadaraadkii la jeediyey waxaasi qalad bay ahaayeen oo waan ku qaldamay oo waa lay caddeeyey oo waan ka noqday waxaasina waxa weeye sax bay ahaayeen oo daliilkeedu waa kaa midna lagama hayo sida macruufka ay naqaano waxaa la dhaha alrujuucu ila alxaqi fadiila watamaadi fi lbaadil radiila xaqa in loo soo noqdaa waxa weeye waa shay fiican oo qofku uu ku ammaanayay ilaa annaha casiisatun cala nufuus laakiin waxa weeye dadka waxaad mooddaa qaarkood inay ku adag tahay inay xaqa ictiraafaan oo waxa weeye ay u hoggaansamaan waxaa kana baraarujin lahaa wadaadkaasi muxaadaraadka gelaayay dhowr habeen oo muxaadaraadka uu galay kolba wuxuu iska soo horraysiinayay isaguna wadaad u muqadima oo u muqadimeeya si sihaamta iyo awjaacda uula qaybsado dabeetana mid habeen hadlaaya oo ka mid ahaa isaga waxyaabihii uu yidhi amba uu ku hadlaayey markii muxaadarada uu taqdiiminayey waxay noqonaysaa isagu waxaan la sheegi karin waxyaaba waxa weeye iska daa qof cilmi iyo diin leh ee waxa weeye qofka caadigaa ee waxa weeye fidradiisu ay tahay saxiixa inuu sheego uu ka qajilaayo ayaa masaajidka ilaahay gudihiisa waxa weeye uu ka lahaa uu ka sheegayay haddana waxaad arkaysaa dad badan oo ku soo eedaynaya ahlu sunnaha ama muxaadaraadka halkan ka baxaya in waxa weeye cid la dhaleecaynayo amba wax laga sheegayo amba cid la caayayo waxyaabaha muuqda ee la yaabayana waxa weeye dadka waxaad moodaa qaar ka midii inay iska indhatirayaan kaa isaga iska dhaaf wadaadkii muqadimka ee u dambeeyey habeenkii dambe u dambeeyey muxaadaradii dambe ayaa isaguna waxyaabihii uu sheegtay amba uu yidhi waxaa ka mid ahaa inuu hadallo fara badan ku hadlay oo jahaalaada iyo ulma dulmiga iyo iftiraa'aada taasina waxa weeye walaa cajab fa ina alkadiba min axadi arkaani alxisbiyiin taasina waxa weeye wax lala yaaba ma aha oo waa macruuf waxaana leenahay jahaalaatun waظulmun waاftiraa'un wakadibu اlxaaqidiina laha baqaaya lakina alilaha nasiiru cabdin yadubu ظulma can khayri اlbaraaya waxaanoo leenahay markaas kaa iyo kuwa la midkaaba kalaamuka ya hada kalaamu mukharifin fahal ataqayta allaha in kunta saaxiya watadcanu fi ahli اlxadiisi wasafwatin hum اlqawmu qad xaasuu dura wاlmacaaliya imakana haddii waxa weeye halkaa ay ku soo gebagabeeyaan oo baadilka iyo akhdaada halkaa ay ku laabaan fadaaka alxasan waa sidii loo baahnaa haddii waxa weeye ay sii wadaanna waxaanu leenahay wacalaa nafsiha janat baraaqish wacala allahi qasdu sabiil wa ilaa bayt alqasiid imakana waxaan ku soo dhowaynayaa majliska akhuuna alfaadil axmed cabdisamed falyatafadal mashkuuran maajuuran wabillahi towfiiq إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سدا ولا الكين الشاقي waxaynu caawa insha allahu tacaala wax ka odhan doonaa mowduucaasi ah ciwaankiisa maqasheen asayf alqaatic lihadayaani alxisbiyi naaciq majliskan oo noqon doona majliskii saddexaad waxaynu ku naqdiyaynay muxaadaraadkii waxa weeye hore loo bilaabay ilaa imakana socda ee firaqa qaarkood ay soo jeedinayeen intaynaan walaalayaal majliskan bilaabin waxaan baraarujinayaa dhowr qodob qodobka koowaad waxa uu yahay baaraka allaahu fiikum khilaafka iyo ismaandhaafku waa mid dhacaya ilaahayna jalla wacalaa kitaabkiisa kariimka ayuu inoogaga warramay inuu dhacayo qaala allahu tacaala walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk ilaahay waxau idhi ka zuuli maayaan inay iskhilaafaan cidda ilaahay u naxariista mooyaane marka khilaafku uu dhacaya waa arrin ilaahay u qadaray kownan waxaanu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wasataftariqu ummatii ilaa alaain wasabciina firqa kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida ummaddaydu waxay u kala bixi doontaa saddex-iyo toddobaatan qaybood dhammaantood naartay gelayaan mid mooyaane buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey taasi ciday tahayna waxa uu yidhi hiya aljamaaca waa jamaacada weeye riwaayadda kale man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma waasxaabii markaa khilaafku uu dhacaya sidaa awgeed waxaa adiga korkaaga saaran akhi lmuslim inaad ku dadaasho oo aad falowgeed qabato sidii aad uga mid noqon lahayd firqada naajiyada ah ee badbaadaysa ee ilaahay halaagaasi uu ka soo istifnooday waa firqada ku sugan kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka wa calaa maa kaana calayhi salafu saalix iyadoo markaa quluubtu iskhilaafsan tahay iyo caqaa'idku in midnimo la muujistaana waa min ariiqati almaqduubi calayhim kuwa ilaahay u cadhooday waddada alla ku dhaleeceeyey weeyi ilaahay waxa uu ku yidhi fi lqur'aani alkariim taxsabuhum jamiica wa quluubuhum shatta dalika biannahum qowmun laa yacqiluun marka ariiqadaasi qofka muslimka ahi waa inuu iska ilaaliyo waxaa lagaga baahan yahay inaad ku ducaysato ducadii rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jiray marka uu salaatuleysha u kaco ee uu odhan jiray allahuma rabba jibraa'iila wamikaa'iila waisraafiila faatira asamaawaati waalard caalima alghaybi waashahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fiihi yakhtalifuun اhdنيi لma اkhتلف فيh من الحق بإذنك إنka تhdي maن تشhاء إلى صراط مستقيم ducadaasi inaad laasimtood ku ducaysataa loo baahan yahy waayo لaqad kاna لكم fي رasuuل اللahi أsوaة xasنة qodobka labaad in baraarujinayaa wuxuu yahay marka ahlu sunnuhu ay ka hadlayaan walaalayaal تaفaرقa ee ay dadka u bayaaminayaan inaanay bannaanayn in muslimiinta kooxa laga dhex furtaa oo la qaybqaybiyaa inaanay bannaanayn markay ka warramayaan ahlu sunnuhu iyagoo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka u deliishanaya aqwaasha ahlulcilmigana waxa weeyaan markaa ku xoojinaya ee fahamkaasi uga horeeyey waxaa taasi ahlu sunnaha ay ka tahay ilaan waa in qofku wax fahmo eh waxa ay ka tahay difaacay diinta difaacaya waxa ay difaacayaan midnimada ummadda waxay uga digayaan kala qaybqaybsankaasi iyo waxa weeyaan markaa kala jabjabka ayay uga digayaan iyo ikhtilaafka waxaanay muslimiinta ugu baaqayaan inay isugu yimaadaan kitaabka ilaaha iyo sunnada rasuulka wa calaa maa kaana calayhi salafu saalix taasi ayaa ahlu sunnuhu ay ku dadaalayaan midda ka hadashiinaysa ee waxa weeyaan markaa ay la baaq ku baaqayaan waa taa laakiin axsaabtaasi aynu radinaynaa ama aynu ka hadlaynaa iyagu waxa ay difaacanayaan wakhti iyo juhdina ku bixinayaan kooxahooda iyo xisbiyadooda daliil saxiixa aan waxa weeyaan markaa cuskanahayn waxaanay markaa ku baaqayaan ummaddu inay qaybqaybsanto ayay ku baaqayaan waxaa haddaba muhiima inaynu ogaanno baaraka allaahu fiikum asaaliibta ay isticmaalaan axsaabtaasi iyo dadkaasi waxaa ka mid ah ee ay dadka kaga lumiyaan xaqa waayo dadka in badan oo marka wax loo bayaamiyo ee qur-aanka iyo sunnada loo sheego ee aqwaasha ahlulcilmiga loogu xoojiyo dad badan oo arrinka noocaasa qaadan lahaa waxa ay runtii kaga sarfiyaan xaqaasi iyo bayaanka dacaayaad iyo asaaliib qaldan oo ay ku dhaqmaan waxaa ka mid ah asaaliibtaasi baatilka ah radin kastoo la radiyaayo caybay ku sheegaan haddii xataa loo soo qaato waxa weeye aayaad qur'aan iyo axaadiid waxaad arkaysaa iyagoo waxa weeyaan markaa odhanaya cay waxbaa la caay waa silaaxa ay waxa weeyaan markaa dadka caamada ah nacam ay u qaybiyaan weeye maqsuudkooduna wuxuu yahay inay kaga sarfiyaan dadka xaqa iyo wanaagga waxaa markaa leeh wa min albaliyati cadlu man laa yarcawi can gayihi wa khitaabu man laa yafhamu waxaynu leenahay waa yaabeh maxaa iyaga caydooda ka dhigay ammaan talow innagu hadalka caadiga ah aynu iyaga ka hadlayna ee aynu baatilka caddaynaynayna muxamar walba cay ka dhigay aad iyo aad bay aflagaadadoodu u badan tahay hadday tahay majaalistan ay hadda wadaan iyo hadday tahay kuwii hore ee ay geli jireenba haddaynu eegno warqadda meelahaasi ugu dhegsan waxaa ku sugan ama ku qoran bishaasi dhan nadawaadkii cilmiga ahaa sifa inay ku sifaynayaan almutahaalika talow ma ammaan baa taasi waxaa ku sugan dacwatun xisbiyatun khalafiyatun jadiida oo dacwadda salafiga ay ula jeedaan talow ma ammaan baa taasi iyo cifatulisaan ciwaanuu hore u galay wadaadkan markaa muxaadirka ahi ee ahlu sunnaha ka daba dhawaaqay waxaa ciwaankeeda markaa ku jirtay ama uu ahaa تبرئة العلماء الأخيار من اتهامات الظلمة الأشرار عوان صدا صيلحي مركا الظلمة الأشرار عدولة شيري وحي هيد مركا أهل السنة سلفيين تاء أيو الظلمة الأشرار كسفيني وأري حتى إنه أينا وحويا مركا إيغا كورا إيا وحو تونا waxyaabaha uu muxaadiradiisan ku yidhi waxaa ka mid ah culimadii waaweynayd ee muxaadiraadka inoo galay waa kii waxa weeyaan markaa inamo dhowr jeer u isticmaalay ee inamada lahaa taa wuu qirtay oo isaga ayaaba waxa weeyaan qiraya oo odhanaya waa eri aan sax ahayn oo waxa weeyaan markaa ay ku jirto xaqiris iyo liigisi ay ku jirto sidaas iyadaa buu u qirtay marka raggii waaweynaaya culimmada ahaa ee qaarkood ay dhali karayeen buu sidaa ka lahaa waxaynu leenahay haddaad taa qiratay waad ku mahadsan tahay ee kuwa kale ee ka daran ama la midka ana qiro oo edabsoo iska daa waxyaabaha la yaab kale aad ku arkaysa waxaa ka mida majliskan xataa ugu dambeeyey culimmada qaarkood buu markuu soo qaado odhanaya ileen waxbaa gubaye rag waaweyn oo culimo ah ayaa markuu taaliiqinaya uu odhanayaa ileen waxbaa gubaya waa aad iyo aad mid loola yaabo weeye wax kale iska daaya xataa rag buu shaarubahooda gaadhay rag ayuu halkaasi waxa weeyaan markaa la gaadhay intaas iyo in badan oo kale iyadoo jirta ayay haddana inoo sheeganayaan cifatu lisaan oo ay dadka caamada ah ee masaakiinta dagayaan oo ay isugu sawirayaan ceebka saliim waa mid aad iyo aad loola yaabo waxaanaynu leenahay faida kaanat hadihi alcifa facala alcifati salaam hadday tahay waxa weeyaan taasi cifatu lisaan dee cifadii waxa weeyaan markaa salaam waxba runtii qodobkaa ku sii tiigaali mayno laakiin waxaan leeyahay dadka walaalaha ah ee waxa weeyaan marka arrimaha noocaasa ay soo gaadhayaan baaraka allaahu fiikum insaafka ha lagu dadaalo qofku inuu dhinac ka raraado maaha oo uu qofna bustaa iska daba dhigto oo uu iska dabagalo midna waxa weeyaan markaa waxa la wixiisa uu dhab iyo run ka soo qaado ilaahay ha laga cabsado oo ha lagu dadaalo insaafka iyo waxa weeyaan markaa cadaaladda majliska caawa wuxuu u dhignaan doonaa insha allahu tacaala shubahaadka uu soo arooriyey iyo waxyaabaha qaladaadka ku dhacay siday u kala muhiimsan yihiin inaynu uga jawaabno iyadaynu hore u sheegnay xaqiiqatan muxaadiro kastoo ay galaan nimanka odayaasha ahi qaladkeeda la soo koobi maayo haddii xaqeeda la siin lahaayoo si markaa faahfaahsan loo naqdiyi lahaana wakhti intan aad iyo aad u dheer ayay u baahan lahay laakiin allabiibu yakfiihi lishaara inta aynu ka sheegayno ama aynu hore uga sheegnay ama hadda soo wadno ayaaban yasirayn intaa qudheeda ayaaba waxa weeyaan markaa mid yasiran oo fududaan ahayn wuxuu daliishaday majliskiisii dhexe oo taxasubka madmuumka uu u daliishaday qowluhu tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan aayaddaa qur-aanka ah ee ilaahay uu leeyahay isu kaashada wanaagga iyo alla ka cabsiga ayuu markaa u daliishaday taxasubka iyo jamaaco in la unki karo ayuu aayadda noocaasi a u daliishaday waxaynu leenahay daliishiga noocaasi waa mid baatila oo aan sax ahayn waxaanaynu ku caddaynaynaa butlaankiisa iyo baatilnimadiisa wujuuh dhowra uga horayn waxaynu leenahay man sabaqakum bihada alfahmi wastadalla bilaayati cala jawaazi taxasubi min asaxaabati waatbaacihim biixsaan waa su'aale yaa idinka horreeyey fahamka noocana ee aayadda ka qaatay ama u daliishaday taxasubku inuu bannaan yahay ee ka mida salafkii saxaabadii iyo atbaacdii iyo dadkii wanaagsanaa bal haddaa haysaan cidda fahamkaasi waxa weeye idinka horraysay keena sheekh islaam ibnu taymiyana waxa uu ku yidhi majmuucu lfataawaha mujaladka saddexiyo tobnaad laba boqol iyo saddex iyo afartan waqad tabayana bidalika ana man fasara alqur'ana aw alxadiida wata'awalahu cala gayri tafsiri اlmacruufi can asaxaabati wاtaabiciin fahuwa muftarin cala allahi mulxidu fi aayaati اllahi muxarifun lilkalimi can mawaadicih whada fatxu libaabi الzandaqati walilxaadi wahuwa macluumu lbuطlaani bilidiraari min diin اlislaam waxa uu sheekhu yihi waxaa caddaatay qofka ku fasira qur-aanka iyo xadiidka ee ku awilo tafsiirkii saxaabada iyo taabiciinta macruufka ka ahaa midaan ahayn kaasi waa muftarin cala allah وأنا ملحد في آيات الله وأنا محرف للكلم عن مواضعه بل أدعو فرصة وأنا فريتان لفرا يبابك زندقدي إلحادك باطل لمدي سنة ومتعض markaa uga horayn istidlaalka noocaas ayaa idinka horeeyey aayadda markuu sheegay imaamu sicdi hadal uu ku fasiraya ayuu soo qaadanaya wadaadku laakiin hadalkaa sicdi tacaawunkii buu si guud u sharaxayaae dee xisbiye samaysta ama aayaddu waxay tusaysaa in xisbiye la sameeyo waxa weeyaan markaa kuma taallo oo meella kagama jirto wejiga labaad waxaynu leenahay habeenkii horena wax ka mida waynu soo xusnaye in wanaagga iyo khayrka laysu kaashadaa waa mid suuragala iyadoon waxa weeye jamaacada la samaynin jamaacada naftu idinkaga baxday ee ishor wadaan ee dadkii waxa weeyaan markaa ku mashquuliseen nacam iyadoo aan la samaynin ayay dadka muslimiintii tacaawuni karaan oo garbaha isqabsan karaan oo wanaagga waxa weeyaan ay isu kaashan karaan iyadoon jamaacana la unkin baycana waxa weeyaan markaan cid laga qaadin amiirna la samaynin gaar ah salafka iyo culimmadii muslimiintuna khayrka way isu kaashan jireen iyadoo waxa weeyaan markaa firaqan xisbiga ahi aanay jirin qodobka saddexaad calaamaadka ahlulbidaca lagu yaqaano ee caanka ah waxaa ka mid a inay nusuusta muxkamka ah ee macnaheedu cad yahay baal maraan mutashaabihana waxa weeye ay raacraacaan ilaahay baana calaamadda inay leeyihiin qur-aanka inoogu sheegay qaala allahu tacaala faama aladiina fii quluubihim zayqun fayattabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaaa alfitnati waibtigaaa taawiilih ilaahay waxa uu yidhi kuwa quluubtooda uu ku sugan yahay zayq leexsanaan ay xaqa ka leexsan yihiin waxay raacayaan wixii markaa iska dheeh gala iyagoo fitno dalbaya in cumuumaadka la qabsado oo mukhasisaadka waxa weeye laga tagaana waa mid waxa weeyaan soo gelaysa itibaacu lmutashaabih sida ahlulcilmiga qudhooda ay caddeeyeen sidaa awgeed baa imaamu lalbani muxadikii casriga raxmat ullaahi calayhi waxaa la weydiiyey su'aashan soo socota yastadiluuna calaa acmaalihim hadihi ataxazub biadilatin milu qowlihi watacaawanuu cala albiri waاtaqwa wa qowlihi waactasimuu bixabli illahi jamiica tarawna ana hadihi اladila wadicat fii hayri mowdiciha istidlaalkooda qudhiisii baa imaam albani la weydiinaya oo uu ka jawaabaya waxaa aad iyo aad u yaab badan sidaan soo naqlin doono insha allahu tacaala in badan baynu dhagahooda maqashiinay hadalka ahlulcilmiga hadalka ahlulcilmiga ka horna aynu nusuusta kitaabka iyo sunnada dhagahooda maqashiin laakiin waxaad mooddaa xaalku inuu yahay sidii hore loo yidhi لأسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي شيخ آياداس قدر أيا لويديي oo la yidhi dadka qaar baa taxasubaadka u deliishada bal baaraka allaahu fiikum dhagaysta jawaabta cad ee sheekhu uu ku jawaabay waxa uu yidhi qultu walaa azaalu كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف الصالح في جزء ما فالعمل بهذا الجزء هو بدعة في الإسلام waxaan idhi buu yidhi aanan kana zuulahayn inaan idhaahdo nas kasta oo caama oo waxa weeyaan markaa camalka salafku aanu ku dareerin jus soo hoosgelaya in lagu dhaqmo juskaasi in lagu dhaqmo oo naska caamka ah loo daliishadaa mar haddaanu camalka salafku ku dareerin waa bidcatun fi lislaam fal'aana xiinamaa yuriiduuna an yastadiluu bihadihi alaayati alkariima watacaawanuu cala albiri waataqwa hadda markay rabaan buudhi inay deliishadaan aayadan qiimaha leh hal haakada kaana almuslimuuna alawaluun sidaa miyay muslimiintii hore ahaayeen firaqan iyo axsaabtan miyay yaqaaneen muslimiintii horee toosnaa jawaabtu waa maya weyn wuxuu sheekhu yidhi isagoo hadalkiisii wada qaacida muhima jidda tashmalu اlusuula wاlfuruuc faida ma atqanaha almuslimu najaa min an yakuuna walow fii jaanibin waaxidi min alfiraqi اdaala waa qaacido muhiima oo usuusha iyo furuucdaba koobaysa hadduu addoonku ama qofka muslimkaahi uu sugana wuxuu ka badbaadayaa firaqa daallada التعاون على البر والتقوى ينبغي أولا ينبغي ألا يخالف منهجا سلفيا فضلا عن أنه لا ينبغي أن يكون مفرقا وهو مفرق كما أنت على علم بذلك وشرح ذلك wuxuu sheekhu yidhi iskaashiga laysu kaashanayo wanaagga iyo alla ka cabsigu waxa habboon inaan u khilaafin manhaji salafiya iska daa inuu noqdo waxa weeye mid dadka kala geynaye taxasubkanay hadda samaynayaanna wuxuu sheekhu yidhi waa mid mufariqoo dadkii kala didinaya oo kala kaxaynaya sidaad adiguba og tahay saa'ilkow waxaa hadalkaasi uu ku duuban yahay as'ilatu abilxasan asuleymaani lilcalaamati alalbani waa hadal macruufa weeye markaa fahamkii ahlulcilmigu waa kaa sidaasaana imaamulalbani shubhada daciifka uga jawaabay sidaasoo kale sheekhu hadalkaasi ku dhow waxa uu ku leeyahay silsilatu axaadiis daciifa jalladka saddexiyo tobnaad afar boqol iyo labiyo afartan oo wuxuu odhanaya alcamalu bilcumuumaati alatii lam yajri alcamalu biha calaa cumuumiha huwa aslu kuli bidcatin fi ddiin fahamka noocaasa imaamu lalbani isaga qudhiisu salaf buu u leeyahay oo mid isaga ka soo bilowday ma aha fahankaasi oo waxa uu yidhi sheekh islaam ibnu taymiya taqiyudiin raximah llahu tacaala masaladaa qudheeda isagoo inaga shaaficaya walaysa lilmucallimiina an yuxazibu اnnaasa wayafcaluu ma yulqii baynahum alcadaawata wاlbagdaa mucallimiinta uma bannaana inay dadka kooxa kooxeeyaan oy taxsiibiyaan oo ay la yimaadaan wax dadka dhex dhigaayo cadaawad iyo baqdaa xisbiyaadkanay waxa weeyaan markaa la koorinayaan ee ay ku baaqayaan miyaanay dadka waxa weeye baqdaa iyo cadaawad dhex dhigin dadkii kale iska daaye iyagii bay taa dhex dhigtay sidaynu taariikhdooda wax ka midaba soo xusnay bal yakuunuuna mila alikhwati almutacaawiniina cala albiri waataqwa kama qaala tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa wuxuu idhi bale waa inay noqdaan walaala iskaashanayo wanaagga iyo taqwada isu kaashanaya sida ilaahay qur-aanka ku sheegay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaysa liaxadin minhum an ya'khuda calaa axadin cahda بمuوaفaقaته عlى كuل ma يuriidu ومuواaلaaةi maن يuwaaلiiهi ومuعاadaaةi maن يuعاadيiه bal maن فaعل hذa kana min جinسi jiنkiskاn وأمثاaلiه الذiina يجعaلuuna maن وaaفaقaهm صديiقا واaليا وmaن khاaلفaهm عadوا باaغيا bal عaليهm وعلى أتباaعiهm عهد اللahi ورasuuله بأn يطيicوا اللaha ورasuuله ويفعلوا ma أmر الله ورasuuله hadalkaa dheer sheekhu waxa uu ku yidhi qofna uma markaa bannaano oo uma habboona inuu waxa weeyaan ciduu ballan kaga qaado axwaloo uu doonayo inuu ku waafaqo oo cidduu waxa weeye jecel yahay uu jeclaado xidhiidhiyo cidduu necab yahay naco cidda sidaa samaysaana waxay soo gelaysaa buhi jinsigii jinkiskhaan aa ninkii tataarka hogaaminayay majmuucu lfataawa mujalladka siddeed iyo labaatan safxadda shan iyo tobanba hadalkaasi ku dhacay shaahidku walaalayaal wuxuu yahay bal hadda aad iyo aad u dhugta oo dhuuxa baaraka allaahu fiikum imaamkaasi jihbidka ah ee naxriirka ah hadalkaasi qudhiisa wuxuu ku kala farqiyey tacaawunka layna faray iyo taxasubka madmuumka ah hadalkiisa miyaanay ka caddayn oo waxa weeyaan nacam tacaawunka wuu amray taxasubkana sheekhu wuu inkiray isagoo aayaddaasi qudheeda waxa weeye deliishanaya waxaynu haddaba leenahay أيها الحزبيون فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون حق باطل كهويا كدهنا حقها قرنين إذنكو قرنايا مسائل كان ويدين عديهين ربكين كأبصد وصون نقضة تبوا حويان مركا وآقا إلهي بالله ارتقيا وحن حسوسنا قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إلهي بقى قف ولي بهرتقي دونا حزبي يا كوح يا مشهر يا رواد قادن شرتي يا مقعد دونيسي midna maalin aan waxba ku tari doonin baa iman doonta marka ilaahay ha laga cabsado oo dadka waxa weeye talbiiska iyo baadilka la liqsiinaya ha laga daayo waxaa kale aynu leenahay oo jawaab kala tahay farqiga u dhaxeeya muxuu yahay waa yaabe istidlaalka aayaddan caamkaa u deliishanaysaan taxasubka iyo istidlaalkii suufiyadu waxa weeyaan markaa ay adilada qaar si qalada u deliishan jireen waxaa in badan maqashaan gaar ahaan munaasabadda waxa weeyaan markaa ixtifaalka mawlidku marka ay timaado iyaga oo daldalaya qoladii ixtifaali jirtay ama xusi jirtay wakhtigaa qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun dhagahaygaasaan ku maqlay iyagoo u deliishanaya aayaddaa qur-aankaaba wuxuu u deliishanayaa in waxa weeyaan markaa ee wakhtigii rasuulku dhashay lagu farxo oo la xuso oo xaflad la dhigo oo kada wa kada bal istidlaalka xirowgaasi uu aayaddaa daliishaday ee masaladaa bidcada ahay nala qirsan tihiin uu u daliishaday iyo istidlaalka idinku aayaddaasi caamkaa u daliishanaysaan taxasubkaasi bal labadaa istidlaal farqiga udhexeeya muxuu yihi waxaa taa kaga jawaabtaan ayaanu annaguna idinku jawaabaynaa sidaasoo kale istidlaallada kale ee faraha badan ee baatilka waynu garanaynaa ee ku dhacaan markuu dadka tukiyo ayuu duca la soo jeedsanaya marka la idhaa maxaa kuugu daliilana waxa uu soo qaadanaya aayaadkii guuda ducada ka warramayay waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum adducaau huwa alcibaada waxa weeyaan markaa nusuustii ducada ayuu soo qaadanaya waxaa kuwaa ugu jawaabtaan ayaa waxa weeye laydinku jawaabaya waxaa wax lala yaaba ah inay maanta waxa weeyaan markaa heerkii suufiyada garaacayaan iyaga qudhooda wax aad iyo aad loola yaabo waxaa kaloo markaa uu soo daliishaday aayado kaloo dhowra ay ka mid ahayd waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf ila aakhir alaaya oo ay ka mid ahayd walcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biاsabr nacam marka waxaynu aayaddaa hore kaga jawaabnay ayaynu aayaadkaana kaga jawaabaynaa khulaasada waan ku siiyey faahfaahinteedana waxaad u doonan kartaa kutubta ahlulcilmigu masaa'ilkan ay ku faahfaahiyeen waxa yaaba walcasri ina alinsaana lafii khusrin baa maanta loo deliishanaya taxasub waa mid aad iyo aad loola yaabo haddii qul huwa allaahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad loo deliishado ka warran dahaarada miyaana mid yaab ahayn aayaddu dacwad way sheegtay nacam dacwad suuraddu way sheegaysaa laakiin dacwadda iyo taxasubku iskuma xidhna waxaynu ognahay waxa u qoranoo xubnahooda ka mida dadaan dacwadba shaqo ku lahayn dacwadba dadaan shaqo ku lahayn oon darsi dhigin oon muxaadaro jeedin oon waxa weeye kelmad masaajid ka kicin oon weligood la arag iyagoo waxwacdiyaaya ayaa waxa weeye qoran oo xubno ka ah bal waayo talow kuwaasi dacwadday wadaan maxay tahay waa mid aad iyo aad u xoogay loola yaabo nacam waxyaabaha markaa uu sheegtay ama uu soo arooriyey waxaa ka mid ah waxa uu idhi asmaa waa la yskala bixi karaa buu yidhi magaco waxban sheegi maayo dhib ma leh waxaan u soo qaatay hadal ibnu baaz raxmat ullaahi calayhi uu leeyahay oo markaa waxa weeye alasmaau laa taduruhum macnihiisu sidaasi aha buu soo qaatay aad iyo aadna waxa weeye qodobka noocaasa uu ugu dandaneeyey marka waxaynu rabnaa biidn illaahi tacaala inaynu si kooban masaladaana daaha uga qaadno waxaynu leenahay ugu horayn hadalka alcalaamatu bnu baas uu sheegay laysa calaa ilaaqi ilaaqiisa ma aha waxaana loo baahan yahay qofku inuu cilmi cuskado oo hadallada ahlulcilmiga uu isu ururiyo oo si loo wada fahmo oo wixii uu iska hubsadaa loo baahan yahay cibaaro meel ku qoran haddaad aragto deetana la fagarh tidhaahdo oo aad bari iyo buguxba ka riddo waa ayaandara weeye waxaa masaladaa si fiican u faahfaahiyey ashaykh saalix al shaykh nacam ayaa si wanaagsan u faahfaahiyey sharaxa uu sharaxay markaa waasitiyada mujalladka labaad safxadda afar boqol iyo sagaal iyo soddon ilaa afar boqol iyo sagaal iyo afartan tobankaa safxadood oo gawa buu kaga hadlaya masalada noocaas waa toban safxo ayuu masalada kaga warramaya si fiican oo xafidahu llahu tacaala aad u qiimalana uu soo bandhigay marka awalan marjicaasaan ardayda u celinayaa in halkaasi laga raajaco weeye wuxuu markaa odhanayaa sheekhu wax ka mida hadalladiisa haddaan idin maqashiiyo ina tasmiyaati alxaadiثati fi hadihi اlumma bianwaaciha ina tasmiyaat alxaadiثa fi hadihi اlummati bianwaaciha sawaء kanat linasabin aw qabiilatin aw baladin aw jinsin aw madhabin aw طariiqa faina alaxwaala fiiha ثalaaثa magacyada waxa weeyaan markaa ummaddan nacam loo bixiyaa ama magac nasabkeena ha noqdo ama mid qabiila ha noqdo ama mid wadan ha noqdo ama mid jinsi ha noqdo ama mid madhab ha noqdo ama mid ariiqa ha noqdo saddex qaybood bay u qabsantay markaa wuxuu u qaybiyey saddex qaybood qayb markaa maxmuuda ama mamduuxah oo fiican iyo qayb waxa weeye madmuuma iyo mid iska mubaaxa intaasaa loo qaybinaya buu sheekhu waxa uu dabadeeto ka warramay xaaladda ugu horaysa ee mamduuxa ah ama maxmuudka ah waxaanu ku tilmaamay inay ka mid tahay asmaadan ummaddan ilaahay jalla wacalaa ku sheegay dadka muslimiinta ah hadday tahay almuslimiin iyo hadday tahay waxa weeye almu'miniin kadalika aljamaaca iyo wixii la mid ah waxaa kaloo qaybtaasi soo gudagelaya asmaada ahlu sunnuhu ay la baxeen si ay firaqa iyo ahlulbidaca ugaga soocmaan xaaladdii labaad buu deeta sheekhu u gudbeye madmuumka ay asmaadu noqonaysay waxa uhi alxaala aaniya alasmaa wاdacaawa almadmuuma wa hadihi mima xadaa fi اlummati min alahwaءi اlmukhtalifa التي اتخذت لنفسها اسما يخالف الاسم الذي كان عليه الصحابة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وأشباه ذلك أسمار إيا دعاود مذمومك وحو الشيخ كشيغي تاسي آه نعم أي لبحين فرقا سهر خوارجتا إيا معتزلة إيا مرجئة إيا كوالا متكا كل كاسو الشيخ السوودي waana intaynu u jeednay kolkaasuu yidhi faidan hadihi tasmiyaatu kulluha baطila watakunu min cazaaءi اljaahiliya liأnnaha tufariq mihlu طuruqi suufiyaةi اlmukhtalifaةi اlasmاء ويدخل فيها أيضا الأسماء المحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعها التي جعلت لها اسما يصدق عليه أنه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره كحزب التحرير مثلا وكحزب الإخوان المسلمين وكجماعات أخرى تظهر في بلد دون بلد فهذه تسميات محدثة وهي مذمومة لأن الاسم في نفسه مشتمل على دعوى تفرق المسلمين وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره ومغليسين هذا الكشيخة سفي عن بانا وحويا مركا أفهميسين khulaasadiisuna waxay tahay tasmiyaadkan badan ee maanta jamaacaadku ay isku magacaabeen oo sheekhu waxa weeyaan markaa uu ka mithaaliyey taxriirka iyo ikhwaanulmuslimiinka iyo kuwaa kale meelaha ka jira buu yidhi nacam dhammaantood waa tasmiyaad muxdatha oo madmuuma waayo isamkan qudhiisaaba loogu talagalay ama loo dejiyey si muslimiinta uu u kala tafriiqiyo oo ciddii isamkaa silaa loo nusraynaya la isgarab taagaya ciddii kalena maya nacam ciddii isamkaalaa la jeclaanaya la soo dhowaynaya ciddii kale maya cidda isamkaali waxay dareemayaan inay muslimiinta ka soocan yihiin oo waxa weeyaan markaa ay ka gaar yihiin xataa muslimiintii kale laga yaaba inay ka saxnayd nacam kolkaasuu haddana tasmiyaadkii mubaaxa ahaa buu sheegay oo uu yidhi waa kuwa iska litacriifuna sidaasoo kale culimmadii horena way radiyeen tasmiyaadkaasi ahlulbidac waa isku magacaabayaan ee dadka lagu kala soocayo muslimiinta ah oo sheekh islaam ibnu taymiya waxa uu yidhi وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم sida bay u bannaanaanaysaa in ummadda lagu kala tafriiqiyo lagu kala kaxeeyo asma mubtadaca waa taa maanta aynu u joogno ee la difaacayo ee waxa weeyaan markaa nafta la duldhigayo asmaadaasoon kitaabka alle iyo sunnada rasuulka toona asal ku lahayn nacam waxaynu leenahay marka asmaa ku yaacaysaan haddaad saaxi tihiin magacii ahlu sunnuhu miyuu idinku filaan waaye waxay ku celcelinayaan kadiban wasuuran inay salafiyiin yihiin ama ahlu sunno yihiin ayay aad iyo aad ugu celcelinayaan hadday dhab tahay oo tiinna laydin raaco maxaa magacyadan kale idinku kallifay ee dadkii kale ee toosnaa isaga soocaysaan ee magacyada gaargaarkaa u sheeganaysaan ma asmaadii ahlulxadiidka quruntii dheerayd ee la soo maray ku fillaatay ayaa waxa weeye idinku fillaan weyday miyaad saluugteen mise waxaad doonaysaan laba nisba inaa istaba wadaan ictisaamiyun salafiyun waana ictisaami waana salafi waxaynu leenahay ictisaamiyun yaban ku tuuro salafi la soo hadh weliba salafi marka aad sheegatana baatil badan oo kaloo lagugu haystaa jire ee baatilka intaad iska dhigto salafiyada dhabta ah ee xaqa raac baynu leenahay dabadeete sheekh islaam ibnu taymiya hadal dheer ayuu sheegay oo waxa uu ugu dambaysiiyey famataa taraka annaasu bacda maa amarahum allahu bihi waqacat baynahum alcadaawatu waalbagdaa وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب markastay dadku ka tagaan ilaahay wuxuu faray wax ka mid ah ilaahay waxa uu dhexdooda ku tuura cadaawad iyo isnacbaansho iyo colaytan haddii dadku ay tafaruqaanna way fasahaadaan waana halaagsamaan hadday laakiin isu yimaadaan oo xaq isugu yimaadaan way hagaagaan wey faina aljamaacaةa raxma wاlfurqaةa cadaaba majmuucu fataawaha mujaladka saddexaad afar boqol iyo sagaal iyo tobanba hadalkaasi ku yaala waxaynu leenahay haddaba xaaladda markaa firqadan ictisaamka sheegatay ee wadaadkana uu u hadlaayo xaaladooda eega ijtimaaca ay ku baaqayaan ee ay sheegayaan iyo tacaawunka ay ku yeedhanayaan maxay u xaqiijin waayeen hadduu dhab yahay maxay daakhila firqatihim firqadooda iyo kooxdooda dhexdeeda maxay ugu is- ugu dhabayn waayeen waxaynu sheegnay inay iyaga qudhoodu dee marar badan ay kala burbureen oo isku burbureen oo ay kala tegeen heer waxay gaadhay khilaafaadka dhex dhacay inay isgaalaysiiyeen labadii wadaad ee masaajidka wada fadhiyey ee saaxiibka ahaa ee meesha wada dhigaayey ee isku kooxda ku jira ee meel ku wada qoraa ayaa berri ka maalin aad arkaysaa iyagoo isgaalaysiinaya iyagay ka dhacday waa gaal qaar iyaga ka mid ah ayaa gebigoodaba gaalaysiiyey oo gaalnimo ku xukumay dhiigoodii bay waxa weeyaan markaa qaarkood ay daadinayaan oy leeyihin waa xalaal marka waxaynu leenahay ijtimaacana ku baaqaysaan ama tacaawunkana sheegaysaan haddii uu dhab yahay ama uu sax yahay waxa weeye waxaa ku xaqiijin lahaydeen intaydaan dadka kala soo gaadhin firqadiinna dhexdeeda bal idinkiibaa iswada cunay oo kala wada tegey oo iswada gaalaysiiyey oo kala wada jeeda oo kala wada jahaahe dadkii kale maxay idinula iman doontaa taasa ayaynu leenahay oo xaqiiqo ah weeye waayo isma waafaqsana walow firqada ha lagu wada jiro laakiin xaqiiqatu amrihim waxay tahay waxa weeye midba wuxuu doonuu iska aaminsan yahay nidaamkaana waa lagu wada jiraa waataynu soo naqlinay habeenkii dhoweyd shan nin oo ka mid ah inay saddexna nin markaa gaalaysiinayeen labana ay amiirulmuminiin ka aaminsanaayeen oo shan nin oo xafiis wada fadhiya waxay qisadoodu u eg tahay imaamu dahabi siyarka wuxuu ku soo rarayaa ninbaa waxa weeye wuxuu dhalay lix inan lixdii inan baa dabadeetana lababa meel ka dhaceen laba waxay noqdeen markaa khawaarijtay ka mid noqdeen khaarijiyeyn bay noqdeen labana murjiaday ku biireenoo murjiada iyo waxa markaa ka mid noqdeen labana firqo kale galeenoo waxaan filayaa shiicada inay iyaguna ku biireen dabadeetana ninkii baa saa u egay lixdii inan oo lababa ay waxa weeyaan markaa meel u jeedaan deetana wuxuu yidhi qad khaalafa allaahu baynakum alla ilaaha ilaahay wuu idinkala kaxeeyey soo addama aragta marka waxaynu leenahay nacam isu imaatinka firqadaasi la isugu keeni waayey dadka kalena la isuguma keeni karo sidaasoo kale salafku way ka digi jireen tasmiyaadkaasi dadka muslimiinta la yskaga soocaayo ee lagaga tamayusaayo way ka digi jireen maymuun ibnu mhiraan raximah اllah wuxuu yidhi إiyaakum wakula hawan yusamى bغayr اlإslaam rawaahu ibnu baطata fi libanati اlkubrى wuxuu ihi war hooyay waxaan idinka digayaa hawo kaste oo waxaan islaamka ahayn lagu magacaabay ashaykh saalix aluxaydaanna wuxuu yidhi baabkaa tasmiyada markuu ka warramayey alikhwaan wajamacatu tabliiq laysuu min ahli اlmanahiji الصaxiixa فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة وواضح وي وحكمد هذيانك wadaadkaasi ka soo yeedhay ee majliskii dambe waxa weeye ku duuban majliskii ugu dambeeyey waxa uu markaa yidhi ama sheegtay wuxuu idhi walaaluhu annagoo waxa weeyaan markaa aan toobad keenin ee walaaluhu annagoon qalad baqiran ayayna leeyihiin toobad keena maxaanu ka toobad keennaa ayaynu horta gallay hadal sidaasa ayaa waxa weeye uu ku hadlay ugu horrayn hadalkiisa aynu dhegaysanno waa maqlayseen hadalkiisa waxaanaynu markaa u daaraynaa meelaha qaar si waxa weeyaan aanu hadhow u dafirin waxa uu markaa tilmaamay qalad ay qirsan yihiin oo ay ka toobad keeneen ka toobad keenaan inaanu jirin waxaynu ugu jawaabaynaa dhowr weji wejiga koobaad waxaynu walaalayaal arkaynay baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra in waxa weeyaan baryahan dambe firqadaasi ictisaamka wadaadadooda qaar ka midii ay ka digayeen takfiirka iyo dhiigga in la daadiyo oo ay waxa weeyaan markaa fitan iyo wax la mida ku sheegayeen waxaanaynu ognahay howlaha noocaasa inay iyagu hore faraha ugula jiri jireen oo ay arrinkaasi ay maanta ka digayaan macruuf ku ahaan jireen kuwa maanta dhiigyo cabyada ah ee dadka muslimiintaa dhiiggooda daadiyaana casharadaasi dhab ahaan iyaga ayay ka barteen wayansha'u naashi'u lfityaani fiina calaa maa kaana cawadahu abuuhu waxay bareen ee ay ku tarbiyeeyeen bay sidii u wadaan da'yarta iyo waxa weeyaan markaa asxaabu shiinku waxaynu markaa ogayn gaar ahaan majaalistii ugu dambeeyey ee ay gelayeen iyagoo firaqooda ama bahahooda yaryar ku sheegayay inay maariqo yihiin maray ka cabiraan maray khawaarij ku sheegaan marba iyagoo wax ku ganayay baynu maqlayna arrinka noocaas ah markayal aynu aragnay dadka qaar baa waxay moodeen inay mawaaqiftii hore ay ku sugnaan jireen inay ka toobad keeneen ama ay ka noqdeen ayay dadka qaar u qaateen laakiin ahlu sunnuhu iyo culimmadeennu waxa weeye way caddeeyeen oo waxay idhaahdeen toobad saxa ilaa imaka lagama hayo waxaa maqlayseena shaykh cabdulkariim markii la weydiiyey su-aasha caynkaasa inuu yidhi waxyaabahaasi looma qaadan karo toobad saxa waayo shuruudii towbadu ay lahayd lagama helin adilana wuu inoo sheegay waxaa ku jirtay muxaadiraadkii ama isla nadawaadkii baxay in lagu yidhi tarkiga iyo towbadda farqibaa u dhaxeeya eh xaalkiinna caddeeya oo wixii aa ku jiri jirteen miyaa ka tagteen mise waa ka toobad keenteen baa ku jirtay waxay markaa ahlu sunnuhu yidhaahdeen waa ilmo yaxaase iyo waxa weeyaan markaa ismagagarsiye wax laga toobad keenay oo saxi ma jiro dabadeeto xaalku hadduu sidaa ahaa waxaa markhaati furay mid iyaga ka mida ayaa waxa weeyaan markaa markhaatigii ahlu sunnaha u furay wa shahida shaahidun min ahliha shaahid ehelkeeda ka mida ayaa marakacay waxaanu markaa caddeeyey sidaa maqlayseen qalad ay qirsan yihiin oo ay ka toobad keenaanba inaanu jirin waxaynu markaa leenahay laqad sadaqa wahuwa kaduub haddii awal hore been lagu yaqaanay alla ilaahe markan run buu sheegay waxaanu si fiican u cabbiray xaqiiqada firqadaasi ay ku sugan tahay ayaa si wanaagsan uu u cabbiray waxaanu caddeeyey oo dabadda uu soo dhigay wixii ay hoosta ku haysteen waxaynu leenahay walaalayaal waxaynu habeenkii dhoweed carabka soo marinay macluumna agteeda ah aynu wada garanaynaa inay firqadaasi ka qayb qaateen dagaallo fara badan oo meelo fara badan dadka muslimiinta ah ee soomaalida ay ku gumaadeen day noqoto dagaaladii ay boosaaso ku galeen ee bilaha dhowrkaa socday gumaadadu ka dhacay day noqoto kii gado day noqoto kii kismaayo iyo wixii la halmaala dagaalo fara badan bay waxa weeye galeen weylaad bay faragashadeen waxaa ku madhay dad badan oo muslimiin ahoo soomaali ah ayaa ku leeday oo ku madhay dagaalada waxaynu haddaba leenahay weliba mid ka mida waxa weeye ama mid naa'ibu ra'iis ka ahaan jiray waa xasan daahire waxaynu ognahay inuu ku dooday inay u bannaan tahay dhiigga soomaalida inuu daadiyo oo uu yidhi weliba boqol daliil baanu hayaa mid baana igaga filan hadalkaasoo macruufa oo laga sajilay nacam waxaynu leenahay wax alla waxaase qalad mu ahayn miya ilaan way idinka yidhi waxa weeye qalad aanu qirsannahay oo aanu ka toobadkeennaa ma jiree wax alla waxaase qalad ma aha miya marka calaa xaddi qawlihii la eego wax alla waxaase qalad ma aha sidaa awgeed waxaynu leenahay faactabiruu yaa uli labsaar ha lagu cibro qaato waxaa xaqiiqo ah madhabkoodu waxa weeyaan marka ay dhiiggii qaar ka midii way wadaan oo ilaa imaka ayay wadaane qaar ka midii markay ka hadleen ama faraha kala baxeen qadiyaddu in la toobad keenay maaha waxa weeye waa la ysnabayaa oo fursad baa dadka lala gaadhaya fursad labaad oo mar labaad dadka waxa weeye lagu gumaado ayaa lala gaadaya iyaga ayaana waxa weeyaan markaa afkooda kaga hadaaqaya waxaa kaloo aynu leenahay ninkaasi hadalka noocaasa ku hadlay waxaynu inagu u ictibaarinaynaa inuu iyaga afkoodii ku hadlayo firqada noocaas afkoodii buu ku hadlayaa waayo masaajidii kuwooda waaweyne ay mas-uulka ka ahaayeen bay u dhiibeen kolkaasaa la leeyahay difaac jamaacada iyo firqada difaac nin raga si wanaagsan baad u wadaa ta noocaasa waxa weeyaan marka sidaa awgeed iyaga ayuu u hadlayaa wixii isaga ka soo yeedhana waynu u tiirinaynaa wixii isaga ka soo yeedha iyaga ayaynu waxa weeyaan markaa u tiirinaynaa waayo daa'ifada cid ka mid a haddii hadal ka yeedho oo dabadeeta waxa weeye inta kalena ay ka bari noqon weyda waa loo nisbaynaya ahlulcilmigu waa kuwa u daliishaday qowluh waqaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shay iyo wixii la mid a sida ku suganba qowlulmufiidka sharaxa waxa weeyaan marka kitaabu tawxiidka ee moxamed ibnu saalix alcuthaymiin marka waynu u tiirinaynaa waxaa kalaynu leenahay ictisaamow haddaydaan ku waafaqsanayn shakhsigaasi waxa uu sheeganayo iska qabta oo ka beri noqda oo waxa weeye masaajiddiinna u diida haddii kale waxa uu ku hadlaayuu daldalaayo way duuban tahay oo waa laydin tiirinayaa ogow xaqiiqa ahaanna waxaa laga yaabaa iyagu iyagu inay islahaayeen waxatar ee ruba daarati naafica waxa weeye wuu dhibay oo uu fashiliyey oo waxa weeye wixii ay sameeyeen inaanu qaladba ahayn ayuu ku shaambadayey taasuu maanta ku shaambadaynaya waxaynu markaa leenahay labada bahood bahda waaweyn iyo bahda yaryari barorta hayse soo dhegaystaan oo waxa weeyaan markaa iyaga qudhooda ha isku noqdaan midba waxbuu sitaa mid waa kaasi leh waxa weeye qalad aanu gallayba garan mayno iyadoo weylaadkay geysteen la ogyahay midna waa kaasi waxa weeyaan qaarkood ku sheegaya maariqo marka waxaan leeyahay idinku dib isugu noqdo isla hadalkaasi marka uu dhaafay waxa uu sheegay oo uu yidhi masjidkan waxa weeyaa nakhiil wuxuu noqday buu yidhi mimbar mimbarkiisu mimbar qaybka iyo maqanta laga jeedaaliyo oo laga sheego waxyaabaha maqan ee qaybka ah ayaa halkaasi waxa weeye laga sheegaa buu yidhi waxaynu leenahay oo aynu kaga jawaabaynaa hadalka noocaasee dhowr weji uga horayn ahlu sunnuhu fitanka iyo inxiraafaadka ayay ka hadlaan oo ay ka digaan fitanka iyo inxiraafka in laga digaana dee qaybkii oo la sheegtay ma aha sidaa awgeed ba alxasan albasriyu taabicigii la odhan jiray waxa uu yidhi ina hadihi اlfitna idaa aqbalat carafaha kulu caalimin waidaa adbarat carafaha kulu jaahil fitnadani marka ay soo qaabishay timaado qof kastoo caalimo ayaa garta fitnada markay tagtana ee intay dadka cagta marisa ay dabadeetana dhaaftana ee laga soo doogana jaahil kastaa garta manaa qof waliba waxa weeye uu garta qaacidadaasina adil hadalka noocaasina adiluu leeyahay akhri aayaadka suuraة اlqaصaص xagga dambe kaga sugan fakharaja calىa qowmihi fii ziinatih qaala اladiina yuriiduuna اlxayaaةa اdunya ya layta lana mila ma uutiya qaruun inahu laduu xaظi caظiim وqال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ufiirso fitnadaasi markay timi dadkii culimmada ahaa waa kuwaasi waxa weeye ka digay sida ilaahay qur-aanka ku sheegay taana la citibaarin maayo qaybkii oo wax laga sheegay bale waa firaasatu caalimin weeye sidaa awgeed baa bal u fiirsada walaalayaal cabdilaahi bnu mascuud markii uu yimi kuwii xalqadaha u fadhiyey ee waxa weeye masaajidka joogay ee boqol jeer allahu akbar dhaha boqol jeer laa ilaaha ila allah dhaha boqol jeer subxaan allah dhaha sidaa islahaa ee waxa weeyaan markaa dikiyaayay laakiin habka bidcadaa u samaynayay markii uu yimi hadalkii dheeraay uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa wاladii nafsii biyadihi inakum lacalaa milati ahda min milati muxamed aw muftatixu baaba dalaalah ilaa allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartae idinku waxaa ku sugan tihiin millad iyo diin ka toosan tii nebi muxamed ama waxaa furaysaan albaabkii baadida ayaa furaysaan baa la yska garanayaa diintii nebi maxamed ka toosan ay ku sugnay laakiin hadalku wuxuu u dhacayaa albaabkii baadida ayaa furaysaan qaaluu wallaahi ya abaa cabdiraxmaan ma aradnaa ila alkhayr waxay idhaahdeen ilaahay baanu ku dhaaranay abu cabdiraxmaanow khayrun baanu ula jeedn qaala wakam min muriidin lilkhayri lan yusiiba wuxuu idhi badanaa mid khayr doonayo laakiin aan helahayn ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam xadaanaa ana qowma yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu taraaqiyahum wuxuu rasuulku noo sheegay buu yidhi in qoom qur-aanka akhriya ay jiri doonaan qur-aanka akhriyaya laakiinuu aadnu taraaqidooda dhaafahay waymullaahi maa adrii lacalla akarahum minkum uma tawalla canhum waxa uhi ilaahay baan ku dhaartee garan maayo waxaa suurowda in kuwaasi rasuulku noo sheegay badidoodu idinkay idinka mid yihiin hadda u fiirsada walaalayna bidco waxa weeyaan markaa bidca idaafiya ayay samaynayeen waxaa laga yaabaa buu yidhi kuwaasi rasuulku noo sheegay badidoodu inay idinka idinka mid yihiin u fiirso waxa uu hi camar ibnu salama oo ka warinaya cabdillahi bni mascuud walaqad ra'aynaa caamata ulaa'ika alxilaq yutaacinunana yowma nahrawaani maca alkhawaariji waxaanu aragnay buu yidhi dhammaan ama guud ahaan dadkii xalqadahaasi fadhiyey ee cabdillahi bni mascuud uu sidaa ku lahaa iyaga oo waxa weeyaan maalintii nahrawaan oo halkii khawaarijta la dhigae khawaarijta xaggooda ka soo jeeda oo deenna waxa weeye warmaha xaggaa ka soo safkaa ka soo jeeda ayaan arkay buuhi markaa firaasadii cabdillahi bni mascuud baa ku dhowowday waayo waxa ay soo wadaan baa waxa weeye u muuqatay marka ahlulcilmigu markay walaalayaal fitanka ka digayaan ay leeyihiin fitankaaha la yska ilaaliyo ama waxaasi waa fitno sidaa uu u fahmay ninkaasi iska hadlay aybkii in wax laga sheegay ma aha waxaa jira aلshaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى sida ku sugan kitaabkiisa alijaabaat lmuhima fi lmashaakil lmulima waxaa la weydiiyey su-aal caynkaasa saa'ilkii waxa uu idhi ladaya tasaa'ul can maquulati bacdi alculamaa ina alfitnata idaa aqbalat carafaha alculamaa waida adbarat carafaha annaasu famaa macna hada alkalaam waxa uu idhi waxaan wax iska weydiiyaa hadalka culimmada qaar ay idhaahdeen إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها الناس هذا الكلام معنيه سوى محبود الجواب معناه أن الفتنة في بداية أمرها يغتر بها بعض الناس يظنها طيبة وحول هذا الكلام معنيه سوى حوية فتنك مركة هراء waxaa ku dagma dadka qaarkood baa waxa weeye ku dagma waxaanay moodaanay u maleeyaan mid fiican oo ayiba كما يقول بعض الناس أن تخريب جهاد في سبيل الله وتفجير جهاد في سبيل الله وينادوا بقتل الكفار وإخراجهم من جزيرة, من جزيرة العرب sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan takhriibka waa jihaad ilaahay dartii loo jihaadayo wadankii muslimiinta waxa way la kharaabiyey tafjiirka wax la qarxiya waa jihaad ilaahay dartii loo jihaadaya waa hadalkii ahlu cilmiga waxaanay ku dhawaaqaan buuri dadka qaarkood in gaalada laga saara jasiirat lcarab falcawaamu waljuhaalu yaquuluuna haadihi ashyaa ayiba waxay deetana cawaamta iyo juhaashu yidhaahdaan waxa weeye tani waa ashyaa wanaagsan waxaabad moodaa sheekhu inuu waaqiceenna ka sheekaynayo laakiin لما تبين أنهم يقصدون المسلمين وأنهم فجروا في بلاد المسلمين الآن عرف العوام والعلماء وكل الناس عرفوا أن كلامهم خطأ وضلال فهم فضحوا أنفسهم بهذا الشيء وحولي آه نعم مركزي عوام تورنيا وأشياء وناس لكن مركز عضاتي inay muslimiinta waxa weeye dadkan wax qarxinayaa doonayaan oo dhulkii muslimiinta ay qarxinayaan oo ay muslimiintii gumaadayaan gaaladii ka hor markay taa arkeen ayaa waxa weeye cawaamtii iyo culimadii iyo dadkoo dhammi ay garteen kuwaa hadalkoodu inuu khata iyo dalaal yahay naftoodaanay fadeexadeeyeen jamaacadan aynu ka warramayna iyo bahahooda waa sida xaalkoodu walaalayaal uu yahay وتبين ما قاله العلماء فيهم من قبل waxaana kuwaasi caddaatay buu idho waxa weeye ku dhaboobay wixii culimmadu hore ay uga sheegi jireen markay fitnadooda ka digayeen waa maftuuniin waa ahlulfasaad gaala unuma jeedaan muslimiintay ku socdaan caqiidadoodu sax ma aha markay muslimiintu baaqaasi ku yeedhayeen waxay ka sheegayeen baa caddaaday لأن بعض الناس يتهم العلماء ويقول أنهم يسيئون الظن بهؤلاء وهؤلاء مقاصدهم طيبة لكن لما فجروا في بلاد المسلمين عرف العوام والجهال والعلماء أن هؤلاء ليس مقصدهم كما تظاهروا هذا معنى إنها إذا أدبرت يعرفها الكل سداس أيا شيخ حفظه الله تعالى هذا الكاس مهم كا وحويا مركا وفصرا وعكرين الله نهي marka aad ahlu sunnaha walilaahi alxamdu ayb waxba kama sheegaan oo wax maqan laakiin fitankaasay ka digaane haddaad adigu ku eedayso inay ayb wax ka sheegeen waxa weeye adiga qudhaada ayaa istanaaquday adiga ayaa waxa weeyaan markaa ayb iyo wax maqan oo aan la gaadhin ee faalleeyey oo wax ka sheegay allaylehe oo taasi ay si wanaagsan kuugu dhaboobaysa waxa uu odhanayaa xisbiyada waxa weeyaan markaa ay maanta leeyihiin xisbiyo ay leeyihiin way ka ilbixi doonaan buu odhanaya waa laga ilbixi doonaa bal hadda hadalkiisa aynu dhegaysano hadalkiisa waa maqlayseen wuxuu leeyahay ahlu sunnuhu xisbiyadan ay xisbiye odhanayaan waa laga ilbixi doonaa buu yidhi maalin dhowa soo socota waxaynu leenahay yaa kuu sheegay in laga ilbixi doono maxaa ku ogeysiiyey sawdigii hadda nagu haystay kadiban wazuuran in waxa weeyaan hayb wax laga sheegay sawdagan adigii galay laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta caiimu waxaa kaloon leeyahay idaa facala alfataa maa canhu yanha famin jihatayn ilaa jihatin asaa waxaan leeyahay waar isdhegayso adigu isdhegayso istamic ilaa nafsika balaa dadka kale ayuunbaad dhegaysataa adigu isdhegayso ismadaxmarka iska daa tanaaqudka faraha lehee lala yaabaayo iska daa rabbigaa ka cabso aakhiradaada u tudo waxaa kaloo waxa weeyaan uu odhanayaa iyaduna waa yaabe oo hadalkiisa markaasi ka mid a wuxuu odhanayaa haddii ay galaan ahlu sunnuhu axsaabta hadday galaan way ku fogaan doonaane buu odhanaya way ku fogaan doonaane balada taana hadalkiisa aan maqalno waa maqlayseen hadalkiisa haddii bahasha a gashaan ha ku sii libdhina waa la hubaayo waa ku libdhi doontaaniba kule waxaynu leenahay taana yaa kuu sheegay uga horayn inaanu geli iyo in kale ilaahay jalla wacalaa ha naga ilaaliyo eh cusmo annagu sheegan mayno waayo qofka qalbigiisu waxa weeye isaga gacantiisa kuma jiro qad yanxarif ilaahay baa jalla wacalaa aanu ka magan gelaynaa inaanu inxiraafno oo waxaanu waxa weeyaan markaa ka digayna aanu ka dhacno ku dhacno ilaahay baanu jalla wacalaa ka magan gelaynaa yaa haddaba kuu sheegay ugu horayn in xisbiyaad aanu geli doonno yaa kuu sheegay haddii la galana in lagu sii fogaan doono yaa kuu sheegay unduruu u fiirsada walaalayaal ninkii lahaa waxa weeyaan markaa hayb bay wax ka sheegaan isagii miyaanu dhex fadhiin ma isaga ayaa wax ka sheegay xaqiiqatan mise ahlu sunnaha fitanka ka digay dadka waxa weeyaan doonaya inay wax naqdiyaan oo ahlu sunnaha ay ka hadlaan mustawahooda waa kaa weeye xataa waxa ka soo baxaya madaxooda ma kaantaroori karaan oo waxa weeyaan waxaasi wax saxa inuu yahay iyo in kale ma miisaami karaan waa iga dhahun weeye qodobka kale waxaynu leenahay salafiyiintu marka ay walaalayaal ka digayaan fitanka iyo dhiiggaasi la daadinaayo ee dawaa'ifkaasi ahlulbaatilka ah ka soo fulaya marka ay salafiyiintu ka digayaan arrinka noocaasa adilada ayay u cuskanayaan fataawaha ahlulcilmiga ayaanay waxa weeye u daba joogaan culimadu fitankan maanta socda way ka digeen waxaanay biladilla culimmadu inoogu caddeeyeen inaanu ahayn markaa jihaad inaanu ahayn iyaga qudhooduna maanta qaarkood waa kuwaasi ku dhawaaqaya inkastoo ay isburinayaan oo aynu nidhi waxa weeyaan markaa hayse soo dhagaystaanoo waxay isku soo waafaqaan waxay salafiyiintu markaa sheegaan muslimiinta in la laayo iyo in la qarxiyo iyo in la gaalaysiiyaa midnaba inaanay waxa weeye sax ahayn arrinka noocaasi inxiraafuu yahay waxaanaynu ognahay inxiraafka iyo mukhaalafadu qofka mid kale u jiiddaa qaacidada noocaasa ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay qaala allahu tacaala falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen baa ilaahay quluubtooda waxa weeyaan markaa u lexi wanuqallibu afidatahum waabsaarahum ma lam yuminuu bihi awala mara wanadarhum fii uyaanihim yacmahuun qur-aanku qaacidada marar badan buu sheegay marka ahlu sunnuhu marka ay waxa weeyaan arkaan inxiraafkii oo lagu jiro waxay tilmaamaan inxiraafkaas iyo xumaantaasi inaanay wanaag soo warin waar hooyaay inxiraafkaa lagu jiraa wanaag kama soo socdo ninbaa laga sheegay ciridkaan arka ilka kama soo jeedaan waxa weeyaan inxiraafkaa cagta la saaray waar hooyaay wanaag kama soo socdo ahlu sunnuhu ku baaqaan midda wiina leeyahay qayb baa sheegateenna taa weeyaan nacam imaamu alalbani waxa uu yidhi raxmat ullaahi calayh intuu hadal dheer soo sheegay لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا قامت على الإسلام وأبني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدماء ولو في رسالة ولا عليها لك شيخ وحول السداء أولا يتبع وحين لأنها إنما الأعمال بالخواتيم وحديث رسولك سداها هذه وحويان khaatimadu buu sheekhuu yidhi ma noqonayso mid wanaagsan oo fiican haddii aanay islaamka ku qotomin oo aanay ku dhidbanayn oo islaamka aan lagu binayn wixii lagu bineeyey islaamka khilaafkiisa iyo waxaan sax ahayn wixii lagu bineeyey waxa weeye midhihiisu ma noqon doonaan kharaab iyo damaar iyo dhibaato mooye wax kale midhihiisu ma noqon doonaan buuri miyaynaan ta noocaas arag jamaacadani uu kani u hadlayaa waxaynu ognahay inay muddo jirtay dagaallo badan bay galeen waxa weeye bahahoodii ilaa imakay wadaan bal wanaagga iyo guusha ay soo hooyeen maxay tahay guusha ay soo hooyeen maxay tahay dadkii kale markay ka soo hoydeen iyagiibaa maanta iscunaya bah waliba sidee iyadaga isugu jirtaa gaar ahaantoodii waliba soo haddaba aragtaan marka baatilka marka hore ay waxa weeye madhabkooda ku dhiseen iyo inxiraafkay ku dhaceen ayuunbay tanina ka sii dhalatay waayo maa bunia calaa baailin fahuwa baail waxaa baail lagu dul dhisay baail ayuunbaa ka dhashay hadalka noocaasa imaamu lalbani uu leeyahay waxa uu ku yaalaa kitaabka laydha fataawa alculamaai lakaabir fii ma uhdira min dima'in fi ljazaa'ir safxadda toddobiyo sagaashan fahamka noocaasa waa looga horreeyey imaamu lalbani oo salafkii hore ayaa uga horreeyey oo salaf buu u leeyahay oo waxa uu yidhi abu muusa alashcariyo radia allahu canhu waardaa sida ku sugan fi sunna lilkhalaal mujalladka labaad saddex boqol iyo lix iyo soddon sida ku sugan waxau hi ina qatla cuثmaana low kaana hudan laxtalabat bihi اlummatu labana haa dilkii cuثmaan ibnu cafaan la dilay hadduu hanuun ahaan lahaa ummaddu caanay ka maali lahay faa'ida ayay waxa weeyaan markaa ka heli lahayd waxbaa markaa wanaag bay ka heli lahayd oy ku gaadhi lahayd walaakinahu kaana dalaala faاxtalabat minhu اlummatu dama ha yeeshee wuxuu ahaa dilkii saxaabigaasi dalaala ayuu ahaa iyo baadi dabadeetana ummaddu waxa ay ka maashay buu yidhi dhiig iyo in waxa weeyaan markaa la ysku dhaco iyo fitan iyo dhibaatooyin fara badan ayay ka maashay buu yidhi ashaykh saalix alfawsaana waxa uu leeyahay hadal aad iyo aad u qiimo badan oo muhiim ah oo ku yaala kitaabka leedha aljihaad wa dawaabiduhu sharciya sabxada sagaal iyo soddon ilaa afartan oo waxyaabahaasi ay samaynayaanee dabadeeti jihaadka ay u bixinayaan kaga warramayo oo uu ku caddaynayo waxaas inaanu jihaad ahayn waxa uu sheekhu yidhi aljihaadu amruhu cadiim ida nudima wasaara calaa maa rasamahu allahu caza wajalla saara jihaada naafican lilumma jihaadka arrinkiisu wuu wan yahay haddii la nadaamiyo sidii ilaahay jalla wacalaa ugu talagalay uu socdo jihaad naafico ummadda wuxu tarayuu noqonaya ama ida kaana fawda wabigayri basiira wabigayri cilmin fainahu naksatun cala lmuslimiin cala lmuslimiin haddii laakiin waxa weeyaan uu ku socdo jihaadkii fawdo iyo basiiro la'aan iyo cilmi la'aan hadduu ku socdo naqso ayuu muslimiinta ku noqonaya كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل بسبب مغامرة جاهل غامر بنفسه حتى أغضب الكفار وهم أقوى منه فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا ولا حول ولا قوة إلا بالله ويسمون هذا بالجهاد وهذا ليس هو الجهاد لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه فهو ليس جهادا وإنما هو عدوان ولا يأمر الله جل وعلا به فإذا كان الجهاد على الوجه المشروع فإنه سينتج أو سينتج النتيجة الطيبة كما حصل من صدر هذه الأمة لما جاء لما جاهدوا في سبيل الله تحت رايات الجهاد وتحت ولاة الأمور نشروا هذا الدين في مشارق الأرض في مشارق الأرض ومغاربها وهذه ثمرات الجهاد hadalkaa maqlayseene qiimaha badan sheekhu waxau ihi midbaa waxa weeyaan markaa ismidaaminaya oo gaaladii ka adhaysiinayay iyagoo ka xoog badan dabadeetana gaaladina muslimiintay ku soo jeedsanayaan oy gumaadayaan oo ay jarayaan oo ay kharaabinayaan dhulkoodii walaa xawla walaa quwata ila billaah arrinkaasay jihaad ku sheegayaan buuli waxaasi jihaad maaha buu sheekhu yidhi waa inta uu maanta waxa weeye ku celcelinayo inagu haysto ee kadigisteeda uu salafiyiinta ku haysto weeyaan waxa ay samaynayaan waxa weeye jihaad maaha waxaasuu markaa taageeraya oo uu garab taagan yahay oo uu la dhacsan yahay sheekhu weliba uu sii caddeeyo wuxuu yidhi waxaan u jihaad u ahayn waayo shuruudiisii baan dhammaystirnay arkaantiisii ma xaqiiqoobin jihaad maaha waa cudwaan buu yidhi ilaahayna ma farayo jihaadkuna wuxuu yidhi haddii uu yahay sidii loogu talagalay mashruuc ahayd natiijo fiican baa ka dhalata natiijo fiican ayaa ka dhalatoo laga gaadha sidii ummaddan qaybteedii hore waxa weeyaan markaa jihaadadii ay qaadi jireen jihaadkoodu fii sabiililaahi buu ahaa raayaad bay ka hoos dagaalamayeen wulaatulumuur baa waxa weeye ka hoos dagaalamayeen diintanay waxa weeyaan ku faafiyeen waxaa ka dhalatay jihaadkoodii in waxa weeye diintu ay faafto muslimiintu awoodaystaan futuuxaadku bataan amaraadkaa fiican baa laga goosa waxaynu haddaba leenahay dadka waxa weeyaan markaa waxaan jirin ha uga sheekaynine eh oo sida loo yidhaahdo luuqadda casrigaa dadka gidaar ha u dhiibine eh waxa weeyaan bal dagaalladanaa ku jirtaan midhaha laga goostay ee wanaagsani maxay yihiin intaasaa wadeenoo fatiigayseenoo wadeen oo waxa weeyaan markaa geed gaaban iyo geed dheerba u korayseene bal midhaha wanaagsan ee laga goostay walaalayaal muxuu yahay bal eh shar baa laga goostay midho qadhaadh baa laga goostay qadhaadhkeedana waxaa ku tusaaya kuwii waday ee hormuudka ka ahaa ayay maraysaa oo iyaga qudhoodii madax ka taabashada ay ku socota waa layn waxyaabaha walaalayaal markaa khulaasada masaladaasi waa taa weeye waxyaabaha uu ku dandaneeyey waxaa ka mid ah muxaadaraadkiisa uu waxa weeyaan markaa ka hadlay ama uu qabsaday fatwo ibnu baas uu leeyahay oo kooxda la idhaahdo ama jimciyadda la ydhaha ansaaru sunnati almuxamadiya uu ku taskiyeynayo wuu ku dandanaynayaa wuu ku celcelinayaa waxaad moodaa inuu isagu u arko nin wax weyn haya laakiin wax culus ma aha taasi waxaynu kaga jawaabaynaa fatwada noocaasa wejiyo dhowra ayaynu kaga jawaabaynaa ugu horayn jamciyaddaasi ansaaru sunna la baxday markii ahlulcilmiga ay khayru muujiyeen iyo inay tawxiidka waxa weeyaan markaa u hiilinayaan ahlulcilmigu wixii markaa uga muuqday ayay ku sheegeen oo way taskiyeyeen midna ogowo sheekh hebel baa taskiyeeyey fulaan ama jamaacadaasi dee deliil adilada ka mida ma aha ee midhkaan ay isihay qodobka labaad waxaa jira furuuq cadcad oo u dhaxaysa jimciyaddaasi iyo waxa weeyaan taxasubaadkan ama xasaabtan ay maanta iyagu wataan bar ka mid ah iyaga ayaaba sheegay oo maalan waxaa jira sheekh ka mid ahaa ansaaru sunnahaasi ayaa waxa weeye kitaabkaasi aan hayo ayuu qoray waxaa la idhaha kitaabka magaciisa alkhawaariju ducaatun calaa abwaabi jahannam kitaabkaa sheekhu wuxuu ku baalbaalayaa firaqan ay kuwani bogaadinayaan ee ay madaxa u salaaxayaan ayuu ku baalbaalaya oo uu aada ugaga warramaya sidaa ciwaankiisaba markaa ka muuqata tafaruqa hadallada ahlulcilmigu ay ka yidhaahdeenna wax ka miduu soo raraya waa wadaad la idhaa maxmuud luطfi caamir oo markaa jamaacatu ansaar الsunna bidamanhuur ka ahaa ra'iis wuxuu dabadeeta leeyahay waqad yaquulu qaa'ilu ma lilkatibi maxmuud يحذر من الحزبية والجماعات وهو منتصب لجمعية تسمى أنصار السنة ألا يعتبر هذا تناقضا منه وحولي waxaa laga yaabaa qof inuu yidhaahdo maxaa maxamuud wadaadkan la ydhaha ku dhacay ee xisbiyada iyo jamaacaadka uuga digayaa isagoo jamciyad la ydhaha ansaar asunna u nisbo sheeganaya yaanay taasi tanaaqud ahayn af jooga baa la yidhi looma adeego sheekhu isaga ayaa waxa weeye markaa ka jawaabaya waxa uu dabadeeta sheekhu yidhi walijaaba واlإiجaabaة عalى ذلika mawjudaة fي fatوi اللجنة الsaaبقة فجمعية أنصاaر السuنة qad أdina laha وuلاaة الأمر بمahاaم معaينة محadدة في laaيaxatiha الداkhiلية wuxuu hi jawaabtu waxay ku sugnayd fatwadaa hore lajnada oo ay lajnadu lahayd waxa weeye haddii waliyu أmri الmuslimiin ama madaxweynuhu uu cid u igmado xilal u xil saaro oo uu acmaalsha u qaybiyo dhib male wuxuu markaa odhanayaa jawaabtu fatwadaasay ku jirtay waayo jamciyaddan ulaatul amri ayaa mahaam mucayana oo muxadad ahoo gaara u xil saaray oo u igmaday walatii laa tatacaaradu maca nusuusi اlkitaabi wاsunnati wa fahmi اlawaliin arrimahaasoo nusuusta kitaabka iyo sunnada aan ka hor iman ahayn fahamkii dadkii horena aan ka hor imanahay fadla can ana aljamciyaa laa xisbiyata fiiha walaa shay iska daa jamciyadda inuu ku sugan yahay xisbiyo iyo waxyaabo kale inay ku sugan yihiin iska daaya fahiya maftuuxaة bikhadamaatiha likuli اlmuslimiin sawaa kaanuu acضaءa aw hayra acضaa kama anahu laa siriyaةa walaa khalaaya cunquudiya aw hayra cunquudiya fi acmaaliha aw dacwatiha في أعمالها ودعوتها وكل ذلك في إطار الالتزام بجماعة المسلمين في مصر وحاكمها فهي لا تدعو للخروج عليه لا بقول ولا بفعل ولا تشق عصا المسلمين وليس لها تنظيمات سرية عسكرية وما شابه ذلك مما هو معروف عن الجماعات الحزبية الأخرى كما هو مدون في كتبهم ومناهجهم شيخ مركا فروق دا سوتري وحول جمعية دادك مسلمين تاهوردن بيو فرانتها وأيو أريقيسه waxa weeye qaar xubno kaahiya qaar kaleba siriye ma leh unugiyo waxa weeyaan markaa samaysan ma leh mucaskaraad iyo ciidamo la habeeyey ma laha waxa weeye madaxda ku bixi mayso casal muslimiinna markaas jeexi mayso waxyaabahaasoo dhan bay kaga duwan tahay jamaacaadka iyo firaqa kale markaa sidaad aragto waxa weeyaan markaa wadaadku waa kaasi ka jawaabay weeye markaa halkaa ayay jawaabtu waxa weeyaan markaa ku sugan tahay nacam waxaa kaloo jira sida aynu dee kitaabkaaba ku aragno nimankaasi waagii hore way ka digi jireen bidaca culimo ayaa ku dhex jirtay waxa weeyaan markaa waxaanay markaa maalayeen ahlu sunnaha meesha jooga ayay maalayeen oo qofka ahlu sunnaah ee meesha yimaadaa iyaga ayuunbaa waxa weeye uu ka mid ahaa waxaanay magaca ula baxeen si ay uga tamayusaan oo ay uga soocmaan firaqa kale ee dalaalka iyo baadida ku sugan halkaa markaynu marayno waxaa jira waagii dambe in culimmada waxa weeyaan markaa loo sheegay tandiim ansaaru sunnaha qudhooda ka dhacay oo waxa weeyaan la mid ah tandiimkii axsaabta kale ahlulcilmiga waa la weydiiyey waxaan si kooban idinku sheegayaa waxa weeye saddexdii caalim ee casrigan ugu waaweynaa saddexduba way ka digayaan tandiimkaasi markii loo sheegay ee loo caddeeyey sida uu yahay oo alcalaamaة اlalbaniyu markii tandiimu ansaari sunna la weydiiyey waxa uhi ina hada tandiima min bacdi salafiyiina taqliidu minhum awala libacdi اljamaacaat اlislaamiyaةi اlqadiimaةi alatii sabaqat fi hada اlmidmar duuna an tataqadama shayئa yudkaru fi sabiili taxqiiqi ma yuclinuuna canhu من محاولة إصلاح المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة من أجل ذلك نحن ننكر هذه التنظيمات وحول الشيخ التنظيم كان سلفيين تقار كود كدعي وحي كرة عينون جماعات كي أرن كيكوه الرئيسي قار كمدا حبناكم أي قارن كواس آه بلشدة إسلام كان أحبه وحويا مركا كما إصلاح من أجل ذلك نحن ننكر هذه التنظيمات sidaa ogeed tandiimaadkan waanu inkiraynaa buu sheekhu leeyahy waa albani liannaha laysat katandiimaat alatii jaraa calayha almuslimuuna tiilata hadihi alqoroon alatii taquumu calaa asaasi alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar wa calaa asaasi tacallumi alcilmi annaafici watawjiihi ila alcamali asaalix waayo la mid maaha sidii tandiimaadkii muslimiintu ay yaqaaneen tiilata hadihi alquruun ee markaa ku qotontayn wanaagga laysfala xumahana laysu diido cilmiga naafica la barto khayrka iyo wanaagga iyo camalka saalixa waxa weeye xaggiisa loo dhaca waxaa hadalkaasi uu ku jiraa liqaa waxa weeyaan musajala oo walaalo suudaaniyiin iyo wuxuu sheekhul albaani dhex maray kuna afar boqol iyo tobankii waxa weeyaan markaa hijriga sheekh xilligu sheekh sheekhu xilli uu soo xajiyay halkaa kula kulmay marka waad aragtaa inuu inkiray imaam albani alcalaama samaxatu sheekh cabdalcaziiz ibnu baasna isaga qudhiisa tandiimka ansaari sunna waa la weydiiyey markii dambe waxa uu dabadeeta ku jawaabay hada tandiim aladii dakarahu saa'ilu laa aclamu lahu aslan sharciyan waa fatwadii habeenkii dhoweydnaan akhri tandiimkan saa'ilku sheegay asal sharciga u garan maaya buuri والإمارة شرعا إنما تكون لولي الأمر ولي أمر المسلمين يسمع له ويطاع في المعروف لا في المعاصي أما جماعة يجتمعون يجعلون لهم أميرا يطيعونه فيما يقول هذا غلط عظيم وعو الشيخ يري شرعيهان إمارته وحي مركا أصغان تهي ولي الأمر أما قفك مدحوينها قفك مسلمين توتلي وناقا لقوا أطيعي يا معروفك معاصدا مايا لكن جماعة انت يتصور صدان أمير شاكته أمير كاسي أطيعان هذا غلط عظيم وأدركتا الشيخ وحويا مركا إنكري نعم sidaasoo kale moxamed ibnu saalex alcuthaymiin isaga qudhiisa jamaacaadkaasi suudaan iyo tandiimoodkaada markii la weydiiyo tandiimaadkaasi waxau hi alladii warada bihi nasu huwa alimaaratu lisafari litadbiiri shu'uni safar waxaa nasku ku soo arooray uun nacam imaarada safarka in safarku dadku markay safar yihiin inay bimacnaa amiir samaystaan si amiirkaasi arrimaha safarka uu u maamulo ama alimaara calaa طaa'ifa min annaas fahadihi tuujibu taxasuba watafaruqa laakiin haddii koox dadka ka mid ah imaaro samaystaan waxay taasi waajibinaysaa ama keenaysaa taxasub iyo tafaruq waladii yanbagii lilmuslimiina an yakunuu ummatan waaxida wa طaa'ifatan waaxida muslimiintana waxaa u habboon inay noqdaan ummad qura iyo طaa'ifo keliya وأما طائفة لها أمير وطائفة لها أمير وطائفة لها أمير وتمانت إن هاي ستقرأ كوح أمير يا كوح أمير يا كوح وإمسا كوحود أي هالكن كتشيرو وحويا مركا مدحوينها ضد كوضة تلية آه إمسا أميرو كسوكية نعم أي تشيرة oo tawaif ka waxa way amiira tan mid balaad oo kaas mid buleey oo ka kale mid buleey waa kuwa ku sheekhu sheegaya فهذا خلاف أفر هذا الكشاف يعني كردان مرن فهذا خلاف ما أمر الله به في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ووقوع فيما نهى عنه في قوله تعالى ولا تفرقوا وحو الشيخ يري رحمة الله عليه أرن كنوع عاسي طوائف بدنو أمر لا سمايستو arinka ilaahay inagu faray wactasimu bixabli ilaahi jamiican bay khilaafsan tahay waxaanay tahay dhicitaan lagu dhacay waxa ilaahay inaga reebay oo ah tafaruqa walaa tafaraqu marka ahlulcilmigu tandiimkoodaasi markii uu caddaaday inuu yahay tandiim caynkaasi ah sidaas iyada ah ayay waxa weeyaan markaa uga digeen sidaad markaa fatwadaasi hore aad tunka ugu sidato dee tanna u qaado hadday dhabkaa tahay oo ay sax kaa tahay oo run kaa tahay hadal culimaan qaadanaya iyo fataawahooda kuwana u geeyo qaado laakiin waxa weeye xaalku sidaa maaha wixii ay u arkaan in waxa weeyaan markaa iyaga madhabkooda ay xoojinayso ayay markaa qaadanayaan wixii kalena waa laga tegaya waxyaabaha taa kutusaya waxaa ka mid ah fatwada dheer ee ibnu baaz raxmatullaahi calayhi qadiimka ah ee xataa wararxa weeye uu ku daraayo nacam ikhwaan lmuslimiinka xataa uu ku sheegaayo nacam fatwada noocaasa jamaacat lictisaam maanta aad bay u faafiyaan waa fatwo qadiima waxa weeyaan markaa nadadkooda iyo meelahaas aad bay ugu faafiyaan kuwani waa kuwa akhriaya mid kastaa wuu sitaa waxaanay og yihiin sheekhu inuu fataawo ka dambeeyey leeyihin oo maalan ikhwaankaa uu halkaa kaga warramay sheekhu waxa weeyaan intaanu dhiman wax yar ka hor waxaynu ognahay inuu ka hadlay oo tabliiqa iyo ikhwaankaba sheekhu wuxuu ku daray min aintayni waabciina firqa laba iyo toddobaatanka kooxood ee waxa weeyaan markaa halaagsamaya ayuu sheekhu ku daray raxmatullaahi calayhi oo waxaa sheekha lagu yidhi axsan allahu ilayka xadiiu nabiyi sal allahu alيه wasalam fi iftiraaqi lumam qowluhu sataftariqu ummatii calaa alaain wasabciina firqa kulluha fi naari ila waaxida فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة هذا الكاسي واضح أبا شيخ لو يديو لي لبدا فرق مسوق لي فرق هلاك سمي فأجاب غفر الله له تدخل في الثنتين والسبعين أو يسوق لي ينبول لبية تضباطك من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين والسبعين المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة أي استجابوا وأظهروا اتباعهم له ثلاث وسبعين فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام فقال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين فأجاب نعم من ضمن الثنتين والسبعين nacam sheekhu waxa weeye intaanu dhiman laba sano ka hor ama wax ka yar ayaa ahlulcilmigu ay yidhaahdeen ayaa waxa weeyaan markaa hadalka noocaasa uu fatwooda iyagoo og inuu sidaa uga hadlay sheekhu fii aakhiri xayaati oo uu halkaa ka riday ayaa haddana fatwadaasi waxa weeyaan hore ay soo qaadayaan oo ay faafinayaan taasi miyaanay walaalayaal noqon ahayn tacmiya iyo talbiis miyaanay ammaanadii cilmiga ahayd oo lagu ciyaaraya noqonay miyaanay itibaaculhawo noqon ahayd ilaa goorma ayay talbiiska iyo waxa weeyaan markaa imtixaankaasi ku jirayaan nacam waa wax alla wixii adigu markaa aad wax ka aragto inu qaado waxaa kalaynu leenahay halkaa marka la maraayo nacam arrinka ku saabsan jamaacaad iyo kooxa muslimiinta in laga dhex furtaa inaanu bannaanayn salafiyiintu kumay dhisin aqwaal culimo keliya kumay dhisin hooya aad iyo aad ugu fiirsada adilay ku dhiseen adilada hore waataynu akhrin in aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca lasta minhum fi shay walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كل حزب بلدهم فرحون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل نعم آن مركا على كل وحوية آد يا آد أي بمعنى أبضان تهي نعم آد يا آد أي أبضان تهي أدلة لو دريشتي waxaa kaloo loo dariishanayaa calaykum bilamri lawal arrinkii hore laazima taxasubaadkan ka hor muslimiintu wixii ay ku sugnaayeen ee saxaabadii iyo waxa ahlu sunnuhu ay haystaan adila meesha taala adilada maxaa kaga jawaabaysa ma waxaad odhan doontaan hebel baa yidhi baa kala hor iman doonta dee waa dalaal haddii adilada laga hor keena qowl sheekh waa dalaal weyn waxaana ilaahay inooga digay adilada in la khilaafo فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم marka hadalkaa hore ee aynu soo naqlinay waxa weeyaan markaa waa hadal meelo fara badan ku qoran waxaan anigu ka qoray alfataawa almuhima fi tabsiiri اlumma safxadda boqol iyo saddex iyo waxa weeyaan markaa afartan meelo badan oo kale uu ku qoran yahayna way jirtaa nacam waxaana sheekha waxa weeyaan markaa la weydiiyey oo uu ku dhex jirtaa fatwada noocaasi duruustiisa ku saabsan sharxulmuntaqa ee daa'if uu ku soo jeediyey waanay markaa duuban tahay aad iyo aadna ahlulcilmigu meelo badan bay ugu soo rareen iyaga qudhooduna taasi kama qarsoona ee way garanayaan wey ay ocad tahay laakiin waa layska indhatiraya walaalayaal fataawaha kale laga yaaba inay soo qaadqaataan iyaga ku dhowro saasaynu markaa uga jawaabayna qadiyadda markaa ku saabsan waxa weeye jamaacaadku waxay ahayd arrin naasila ah oon oru jiri jirin bay ahayd qaarkood markii ay khayr iyo wanaag culimmada u muujisteen inay culimmadu qaarkood markaa taskiye ama fatwo ay ka heleen way jirtay laakiin aakhirulamri xaaladoodu markay caddaatay ahlulcilmigu dhammaantood way ka digeen dariiqo qura ayaanay waxa weeyaan markaa ka mareen waxaana ahlulcilmigii waaweynaa dhintay ku dhinteen kuwa imaka noolina ay waxa weeye ku sugan yihiin arrinka noocaasi mid mamnuuca inuu yahay oo aanu waxa weeyaan markaa bannaanayn baaraka allaahu fiikum arrimo dhowra ayaa ii hadhadhay majliskuna waxaad mooddaa waxa weeye inuu dheeraaday waxa uu soo raray bakar abu zayd qadiyad ku saabsan oo kitaabkaasi laydhaa tasniifu nnaasi bayna adanni waalyaqiin ayuu habeenkii u tiiriyey hadal ah akhtaru xaraka weeye markaa tayaarkan siduu hadalka u dhigayo weeye dabadeete kelmadii waxaynu nidhi kitaabka annagu waanu ka weynay habeenkii dambe masaladaa wuu ka hadlay wuxuu idhi akhtar xaraka kuma taal oo halkaa waxa weeyaan markaa idinka ayaa helay akhtar xaraka kuma taal dhowr iyo sagaashankii baan akhriyo markaa macnihiisaan sii xasuusnaa kulaha waxaa markaa uu soo raray hadal kale ayaa waxa weeyaan markaa uu soo raray marka waxaynu leenahay markaa dadka u muxaadiraynayso ee waxa weeyaan aad dad lan la hadlayso waxaa lagaaga baahan yahay inaad wax iska hubiso alammaana alcilmiya ayaa lagaaga fadhiya oo lagaaga baahan yahay inaad waxa weeyaan markaa caatifadii ku qaado ma aha waxaad hubto waa inaad dadka u sheegto haddaynaan imaka baraarujineen oo waxa weeye aynaan ku qabsaneen dee sidaasay dadka u dhex qaadi lahayd soo ma saasuu dadka u hulluuqsiin lahaa iyadoon kitaabka ku olin kitaabkaana jawaab dheer baa iga diyaarsan laakiin khulaasadiisu waxay tahay kitaabkaasi sheekhu xaggiisa horeba sida ku taalla waxa uu odhanayaa culimmada caamiliinta ah ayaan anigu difaacayaabuu odhanaya way la yacyacaan runtii axsaabtii oo waxa weye markaa meelahaasay la yacyacaan kuwa kale bakar abu zayd uu qorayna iyaga waxa weye markaa meel baa la yskaga raseeya nacam markaa sheekhu wuxuu odhanayaa culimmada caamiliinta abaan ku difaacaya markii sheekha la weydiiyeyna waxau odhanayaa waxaan ula jeeday waxa weeyaan markaa nimanka xadaadiyada laydha aynu garanayna masla qaldan inay qaadeen waxaana taa aad ka garan kartaaba hadalladiisa oo waxaa ku taalla kitaabka kuwa gaalaysiiye ibnu xajar iyo imaamu nawowi iyo ibnu daqiiqulciid ibnu daqiiq ilciid iyo culimmadaa kuwa gaalaysiiye ama tabdiiciya ku taalla waa iyo kuwaasi waxaynu leenahay rabbigaa ka cabsoo talbiiska iska daa sidaasoo kale bidacana sheekhu wuu ka digaya waxaaba laga yaabaa kuwuu u jeedaa inay tahay waxa weeyaan markaa idinka qudhini markaad leedahay iyagu u jeedaa bayina iyo caddayn bay kaaga baahan tahay sheekha markii la weydiinay sidaas uu waxaana ogaataan had iyo jeer nimankani waxyaabaha cadcad meel bay iska dhigaan waxyaabo markaa ay meel wax ka heli karaan oo ijmaal ku sugan yahay ayay la yacyaacaan bakar abu zayd kutub badan buu majaalkan ku leeyahay hajul mubtadic kitaab leeyahay buu leeyahay الرد على المخالف buu leeyahay حكم الانتماء me فرقنا ku dul wareerteen naftu idin kaga dul baxday sida u difaaciiseen حكم الانتماء uu dee bakar abu zayd ka qoray haday markaa bakar dhageysi ka tahay dee warkiisa raac waa kaas oo cad oo wax weeye markaa shaki lahayn hadayaankiisa waxaa ka mid uu sheegtay maxamed ibn cabdillah wuxuu xaraku ahaa waxyaabaha aadkii aadka loola yaabo الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حركه يسقوا بها بوري oo tala xagee ku qoranta xarakada sheekhu laha waa waxyaabo marka hadal aan loo midaanteeyna la iska ridayo uu ilaan hadal ahma yiraa naam warka waxaynu marka leenahay sheekhu xaraka ma lahayna ha ku been abuuran xaraka sheekhu ma lahayna ha ku been abuuran inuu umaradii sheekhu waxa weeyaan marka la baycooday waynu waxa weeyaan marka garanaynaa oo isagu waxa weey marka dacwada uu waday taariikhdiisuna way cadday kutubta markaa u tarjumaynaysaana agteenna ayay taallaa nacam hadday adiga ku dhagaysanayaan dad waxaad tidhaa un waxa weeyaan markaa iska qaataa ahlu sunnuhu arrinka noocaasa kaa qaadan maayaan oo kaa aqbali maayaan waxaa kaluu sheegtay qadiyadda jihaadka gaalada ku saabsan buu idhi ilaa waagaa ilaa hadda waa la aaminsay buuhi marka waxaynu leenahay gaaladan horta lala jihaadayo yaad uga jeedaa gaaladan lala jihaadayo yaad uga jeedaa ijmaalka iska daa halkani ma aha halkii wax la ijmaalin lahaa ma aha baan leeyahay alijmaal fi mawdici tafsiila sida ku sugan minhaaju sunnati nabawiya sheekh islam ibn taymiya wuxuu waa calaamatu min calaamati ahli bid'ah waa calaamad kamid ah calaamaadka ahli bid'ah ayuu marka halkani ijmaal uma baahnaa cadayn bay u baahantay gaalada aad u jeedaa waa ayo qaar baa waxa weeye ictisaam gaala ku sheegaya maanta idin ka mid ahaan jiray qaar baa ku sheegaya cid kaleba ha gaadhin qaar baa waxa weeye dadka muslimiinta ah iyo bulshaadka bulshada dee gaala ku sheegaya qaar baa dawladaha iyo madaxda iyo askarta iyo wasiirada iyo dadka gaalaysiinaya marka horta gaaladan adigu aad u jeedeed leedahay ha lala jihaado waa ayo inaad caddayso ayaa lagaga baahan yahay markaad leedahay markii arrimaha qaar ay isbedeleen buu yidhi ayaa culimmada qaar ka hadleen buu yidhi waxa isbedelayna waa maxay taana maad caddayna noo caddeen maxaa isbedelay bal waxaan hore u jiri jirin ee imaka yimi noo sheeg ha qarinina sheeg waxaa kalaynu leenahay ahlu sunnuhu adilo badan bay soo arooriyeen oo tafaruqa ka digaysa horena way u sheegeen majaalistii dhoweydna way ku jirta wax jawaabaho ay kaga jawaabeen ma hayno wax jawaabaho ay kaga jawaabeen ma hayno xun baynu ku guraynaa ilaa imaka waxba ka soo noqon maayaan waa arrin aad iyo aad loola yaabo weeye taasina laba mid bay tusaysaa imaa dee waanay garanahayn oo waxa weeye jawaab saxaanay u haynin oo cilmigoodan halkaa gaadhsiisnay wa imaa waxay qirsan yihiin inaynu xaqa ku taagannahay oo waxa aynu deliishanaynaa ay sax yihiin ayay fii qaraarati anfusihim ka qirsan yihiin labadaa waa mido وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وإلا ما حيوغا جواب لينا دلدا انتا سو جير با لردي تا سو جير با فتاوها وهور دغاي way ogyihiin maxay uga jawaabi layin fataawo waa sariix hala masaxay culimadu yiraahdeen firaqa tandiimkani sharci ma aha bay yiraahdeen si kastay uga hadleen maxay waxa weeyaan marka u cadeyn waayay ilaa imaka wax jawaaba wax way kama hayn waxa taa kaba siiyaa badan ciwaankii uu halkaa ku qortay ee bisha dhan gidaarada ka laalaaday ilaa imaka taacawa uu galay haddaanu kaga jawaabin hore ugama jawaabin hore ugama jawaabin su-aashuu soo qortay oo waxyaabahaan aad iyo aadka ula yaabay weeyaan alla ilaha taasi waa su-aal ayaan daran weeye su-aal markaa bil dhan gidaarada ka laalaado ciba ka jawaabahayn waa wax aad iyo aad loola yaabo weeyaan mid isaga u taqdiiminayay ayaa wuxuu odhanayaa sheekhu su-aasha hore uga jawaabay imakana uu ka jawaabi doonaa waxaynu leenahay cajaladihii la duubay annagu dee kumaanaan arag jawaabta haddii isaga aanu gaar ugu sheegin si gaara haddaanu isaga dhegta ugu saarin cajaladihii waxa weeya la galay kumaanaan aragoo hadalkaasi kuma dubno waxaa kaloo aynu ku wajahnay bal xarakadaada adigu difaacaysa sheeg ilaahay ma kama jawaabin cid alla cid uu difaaciyay ilaahay ma kama sheegin waxa kale inuu ku wajahnay waxaad ku celcelisay waxa weeyaan markaa jamaaca salafiya waa la furan karaa hadday madhabka salafka waafaqsan tahay waxaan waa tee ha ka sheekayn wax markaa qalbiga ku jiro oo aan dee wujuud lahayne bal tamaanta saxan firaqaa saaxada ka jira farta noogu fiiq baynu ku nidhi oo inoo sheeg ilaa imaka waxa weye wax jawaaba kama hayno waxaa kalaynu u raacinay bal hadda bahahiinnan faraha badan ha waxanoo baha ta adigu aad ku sii tirsan tahayna hadda noo sheeg taana iyadana wax jawaaba waxa weye kama hayno waxaa kalaynu u sii raacinaynaa intaa mukhaalafaadka kale ee jamaacatlctisaam lagu haysto aynu qaar badan oo ka mida hore u xusnay ay ka mid tahay dimuquraadiyadda inay ka qayb qaateen maxaa waxa weeye aad indhaha uga laabanaysa ee aad u baalmaraysa nacam halkaa waxaan baraarujinaya wuxuu odhanaya axsaabta siyaasiga markuu maraya qaar baa nooga siibsiibtu odhanaya nooga dusdusa ayuu odhanaya annagu kama qayb galle qaar baa laakiin nooga dusdusa horta wuu qiray inay qaar ka midi galaan socaynkaa maaha wuu qiray mar hadduu qiray alxamdu lilah laakiin waxaynu leenahay qaar idinkama dusdusaane aad baa u gasheen axsaab dhan bay samaysteen oo ictisaam ka soo dhex baxday magacyadoodii waynu garanaynaa ya axsaab iyaga ka soo dhex baxday baa jirtay oo waxa weeyaan markaa walow imanka qaar kale ay ku biireen iyaga ka soo dhex baxday baa jirta oo iyaga matalaysa oo ay waxa weye markaa bogaadinayeen oo kalo meel la fadhiisinaayey oo aan la soconnay waxa weeyaan markaa qabanqaabadeed iyo siday u wadeen oo dadkao dhammi arkaayey oon markaa qarsoonayn haddana axad iyaga ka midoo axad ka beri noqda ma hayno way suursantay wy waa macrad weyno waxaad ku maalaysaa markaad aragto macrad aad u weyn oo gawaadhidii nooc waliba yaala hooyadii baa taalla oo kaari baa yaalla oo laangaruusalkii baa yaalla oo seeraftii baa taalla oo nooc waliba uu yaalla kaasuunbaad ku maalaysa dad aan islaba haysan mid waa kaa kule waan gelayaa oo xukuma islaamiya ku soo celinaya midna wuxuu ku leeyahay waxaa la waxa gacanta geliya waa gaalo haddana miiskay wada fadhiyaan oo waxay wada shaqaysanayaan oo wada wadaan ha xisbigii baa lagu wada jiraa waa waxyaabo markaa aan isqabanahayn oo fadeexadooda muujinaya weeye waxaan walaalayaal majliskaygan caawa ku soo koobaya oo aan leeyahay jamaacatlctisaam qodob baan leeyahay saaxibul hadayaanna mid baan leeyahay dadkaasi dhegaysanaya ama ku dagmayana mid baan leeyahay jamaacadiisa waxaan leeyahay ninkaa iska soo horraysiiseen waa ku hungowdeene waxa weeyaan markaa uu idin fadeexadeeyo axba idinmuu tarine kaa iska bedela uu idinka socon waaye kaasiye waxa weeyaan markaa beddesha isagana waxaan leeyahay naftaada u tudh majaalkaad ka hadlaysa iyo naqdigaad gelaysaa baabkaagii ma ahae abwaabtaad abwaabtaad wanaajiso waa la yaqaanaaye abwaabtaada ku joogso oo qadarka naftaada garo oo rabbigaa ka cabso oo fannigaagii fan aan hayna gelin dadka dhegaysanayana waxaynu leenahay waana cid aan kuwa ahayn oo dhegaysataan miyaa weydeen baarak allahu fiikum cid aan kuwa ahayn oo dhegaysataan miyaa weydeen waxaan walaalayaal ku soo khulaasaynaya waxaan baaq u jeedinayaa dadka waxa ay sheegayaan dhabta u haysta ama ay sax la tahay waxaana leeyahay annagu waxaanu taagannahay koox in la furtaa ma bannaana iyaguna waxay leeyihiin waa jaa'is oo way bannaanta walaalayaal arrin la isugu hayo waa baatil oo waa muxaram iyo maye waa jaa'is inaad markaa gasho oo aad waxa weeye ka qayb qaadataa munaasib miyay tahay waardiinteenna aynu ilaashanno arrin lagu leeyahay sunniyo waajibtoona ku sheegi maayaane waxay leeyihin waa markaa jaa'is bay leeyihin arrin lagu leeyahay qaar leeyihin waa jaa'is halkana adiladii lagaaga sheegayo lagu leeyahy waa muxaram inaad waxa weeyaan markaa markaad si dhaba u fikirto eed naftaada la gaar noqoteed si gaara u shirto dee inaad waxa weye markaa ku hormarta maaha iyadaynu midhaheedana weliba ognahay oo aynu dareensannahay aynu garannahay waar hooya kuwa xaalkoodu yahay dhag keliya lahaayoo dhegtiina awcali baa galay mid baa laga sheegay dhag qura ayaan lahaayo dhagtiina aw cali baa galay kuwa xaalkoodu sidaa yahayow aarmoy sida kale u dhacdaa aarmoy sida kale u dhacdaa oo aakhiro adiladaasi aa maqlaysaan ee laydinku akhriyayo dhakada laydinka saara ilaahay ha laga cabsado rabbi ha laga cabsado dib ha la isugu noqdo ha la ogaado waxaa markaa maanta la difaacaya la taageeraya wax saxa inaanu ahayn muslimiinta la qaybqaybinayo la ruburrubucaynayo la kiiloomuisayo haddaynu idhaahno waar ka daaya dembigaynu gallay muxuu yahay wallaahi waxaa nagu kalifaysa intaasoo hadal ah iyo intaasoo juhdiya nasiixo aanu muslimiinta u nasiixaynayna nagu kalifaysa kun xisbi hadday furtaan innaga waxba nagaga lumi maayaan kana qaybgeli mayno insha allah laakiin dadka ayaanu waxa weeyaan markaa u nasiixaynayna wax fahma oo wax u fiirsada oo cidda xaqa difaacaysa iyo cidda kooxdiisa waxa weeyaan markaa difaacanaysa iyo xoogaygiisa yar waar halla kala fahmaan idin leeyahay بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك